waa hagaag idaacadii star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aan odheyso ban kusoo dhawaada barnaamij waa xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo suaxli baalkan si toos aad uga dhegeystaan qaybaha dambe dhegeystayaashan fursad u sinaa iyagana si ay kusoo kaakiceen kuwa berseen maqalka idaacadda subax wanaagsan dhammaantiin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aalaba yuusuf bakada inay lif socodsiiya xubinta wargeysada iyo weliba hadalhaynta qaybaha dambe suuxil aan ku ogaana saaxiibada si ay kusoo kaakiceen kuwa berseen iskaga warqaban jaarka dariska iyo weliba hadalhaynta isku socodka gaadiidka waxbarashada ay ka qayb ka tahay dhegeystayaal bulshada soomaaliyeed dhimican deegaanada markaasi kala duwan ay ku kala nool yihiin hadalhayntooda qaybaha dambe wargeyska saaka halkan wuxuu markaasi qoraya kaga hadlaya iyadoo markaasi dabcan imikan xildhibaanada markaasi dignin u direen dabcan wasiirada markaas imikan dabcan uu soo magacaabay kadibna shalay markaasi la meelmariyey ama sida wargeyska saaka halkuu qorayo wargeyska wuxuu saaka faahfaahin kaga bixinaya ilaa iyo afar iyo labaatan ay ka koobnaayeen saddex iyo labaatan ayaa hadda markaasi dabcan xildhibaanada ay meelmariyeen iyadoo markaasi kasoo horjeesteen gabadha markaasi lagu magacaabo gabadha markaasi dalxiiska iyo sidoo kale haydaha dhaqanka dhegeystayaal waxaa lagu magacaabaa benina malonza waxaa markaas leeyahay in markaasi xeelad iyo khibrad aysan u lahayn jegadaasi markaas wasiirka loo magacaabay waxaana markaas la sheegaya in afhayeenka baarlamaanka shalay uu is horstaagay gabadhaasi in markaas shaqadaasi maxilkaas aysan qaban karin iyadoo xitaasan aysan u soo akhrisan sidoo kalena ay soo marin nidaamka saxda ah ee ku aadan arrimaha dalxiiska ee markaasi shalay dabcan oo horaan loo soo magacaabay iyadoo turxaan bixin ay martay gabadhan ayaa haddana markaasi ku adkaatay su-aalihii markaasi la hordhigay inay markaas sida saxda ah dabcan uga jawaabto waxaa markaasi dabcan banina malonza markaasi iminkana ayada rajeynaysa inay xoob ama qeyb ay ka noqonto wasaaradda ama wasiiriinta madaxweynaha william samuel ruto gabadhan ay hadda markaasi dabcan ay iska meesha ka saareen wasiirka waa gabadhaas dabcan wasiirka meesha xildhibaanada meesha ka saareen sheegeen inay xafiiskaas aysan qaban karin waxaana markaas ka codsadeen madaxweynaha inuusan iska soo qaadin xili ama qof waliba shaqsi waliba isagoo danaha markaasi siyaasad keliya fiirinayo balse qofka shaqada xilkiisa qaban karo kana soo bixi karo keliya ma aha dhegeystayaal gabadhaasi benina malonza waxaa sidoo kale shaki shalay la geliyey mithuri ninturi waa wasiirka beeraha iyo sidoo kale aisha joma oo ayna markaasi arrimaha jinsiga iyo sidoo kale arrimaha shaqaalaha iyadana wasaaraddaas loo magacaabay waxaana ayaga markaasi eedamo lagu haystay inay markaasi ay ku takrifleen dabcan waa arrimaha markaasi awood sheegasho dhegeystayaal iyadoo ay sidoo kale waa kiis fara badan ama kiisas fara badan maxkamadaha ay ka yaalaan linturi laakiin shalay waxaa markaasi badbaadiyeen aisha juma iyo sidoo kale mithiri lintunki linturi xildhibaanada markaasi dhinaca kenya kwanza iyo sidoo kale ama xildhibanada kenya kwanza ayaa shakhsiyaadkan shalay badbaadiyey iyagoo laakiin la doonaya shalay markaas inay seefta ku dhacdo laakiin waxaa markaas u noqotay inay badbaado ka noqoto inkastoo laakiin la badbaadin waayey gabadhan benina malonza laakiin labadan kale ayaa markaasi la badbaadiyay dhegeystayaal sida wargeyska saaka halka bogiisa afraad shanaad lixaad iyo toddobaad markaas uu faahfaahin kaga qoreeyo gabadhan ayaa markaasi dabcan iminkan adkaatay iyadoo juneed maxamed iyo sidoo kale opio wandanyi asxaabo fara badan naysuna lisuda mishin pogo abdishuuriya iyo kaleb amisi waxay markaasi sheegeen inay dabcan nidaamka sharciga aysan markaas waafaqsaneyn hanaanka ay markaas wasaaradda xukuumadda markaas kaga qabanayaan kuwaasuu sheegeen inay tahay mid markaasi ka hor imanayso sida dastuurka qaybtiisa lixaad chapter six uu dhigaya dhegeystayaal taasoo shalay markii dambe ay noqotay in kenyaanka ama raalli hadwa kenya kwanza ay badbaadiyaan caisha juma iyo sidoo kale ntuuri saddexda ayaa hadda markaasi miiska saarnaa inkastoo hadda meesha laga saaray gabadha benina molonza laakiin mituri linturi waa mitiki linturi sidoo kale caisha juma ayaa markii dambe noqdeen qeybta markaasi la mermariyay dhegeystayaal waxaa sidoo kale shalay markaas ayagana dabcan simon chelogay iyo sidoo kale salim muvuria florence bora aadan barre ducaale iyagana markaas ugu horey dadkii ugu horreeya markaasi la meelmariyay sida wargeyska halka saakuu ku qorayo oo aadan barre ducaale oo markaas la sheegaya in uu asaga qeybta wasaaradda difaaca dalka iminkan wasaaraddeeda uu qabanayo dhegeystayaal sidoo kale afred mutua gavani hore machakos ayaa hadda asagana wasiirka arrimaha dibadda noqonaya dhegeystayaal isagoo markaasi sheegay dabcan dhammaan afhayeenka baarlamaanka sheegay in markaas iminkan xilalkooda si toos ay u qaban doonaan kadib dhaarin markii shalay baarlamaanka ay mariyeen iyo weliba turxan bixin markaas kala duwan dabcan la mariyey shakhsiyaadka wasiirada ee afar iyo labaatanka dhegeystayaal ee madaxweynaha uu soo xulay laakiin saddex iyo labaatan ayaa shalay la meelmariyay halna waa la diiday sida wargeyska uu qoraysaa ka wargeyska wuxuu halkan sidoo kale saaka faahfaahin kaga bixinayaa dilkii markaasi qaldanaa ma lagula kacay werihii markaasi u dhashay dalka bakistan ayaa halka wargeyska xulay dabcan u qoraya saaka kadib baaritaano dabcan ee horaaca markaasi soo baxaya iyo weliba sida uu dhacay dilka waxaa hadda laleeyahay gaarigii markaasi lagu qalday weriyaha saxafi ama saxafiga ayaa halkan waxaa laleeyahay inay markaasi kale lambar ahaayeen sidoo kalena ay ku gacan fudoodaadeen ciidamadii markaasi roondada sameynaya ama ciidadii markaasi ku daba jiray baabuurka waxaana markii dambe dabcan telefoon ka yimaado dhankaasi bangani waxaa la sheegaya in baabuurka markii dambe goobtii laga xaday uuba yaalayba oo laakiin si qaldan markaasi loo adeegsaday ama si qaldan markaas informationka warbixinta ama macluumaadka si qaldan loo qaatay sida wargeeska boggiisa afraad uu qorayo bogiisa bogiisa afar iyo tobnaad wargeyska standard saaka uu qorayo waryahan ayaa markaasi caan ka ah waddankaasi bakistan iyo isagoo markaasi maqaalo fara badan ka qori jiray arrimaha dabcan hogaanka waddankaasi bakistan iyo weliba qaabta musuq maasuqa dhanka amniga iyo weliba siyaasiyiinta waddankaasi bakistan inkastoo markii dambe la sheegaya inuu baxs kasoo ahaaba ama kasoo cararay kuna sugnaa waddankan ayaa hadda waxaa laleeyahay dabcan inay markaasi weli baaritaanadiis ay ku jiraan ciidamada baaritaanada d c da weli ay ku jiraan dabcan sababta markaasi ciidamada ay falkaas u geysteen iyadoo sheegeen ama ay ka codsatay gabadha safiirka halkan qunsulka u fadhida waddanka bakistan halkan in ay ayada markaasi sheegtay in baaritaanada si deg deg ah lagu soo dedejiyo si loo ogaado dhababta waa sababta markaasi ka dambeysay dilka waryahaasi bogga afari tobnaad ee saaka halkaasi ka qoraya iyadoo baabuurta markaasi kan la sheegaya ama warbixinta baabuurka u watay raalli hada baabuurka u watay waryahaasi shariif waxaa leeyahay inuusan ahayn kan meesha markaasi macluumaadka qaldan ay loo kala hayeen dhegeystayaal kanna wuxuu ahaa toddoba boqol waa seven hundred m iyo two hundred dhegeysta j ayay markaasi kala ahayeen iyadoo laisku qalday oo markii dambe la sheegay in ay qalad markaasi ciidamada booliska ay ka dhacday ayna qabteen dhegeystayaal dilkaasi waxaa halkan wargeyska sidoo kale saaka faahfaahin macluumaad uu ka bixinayaa iyadoo uu kaga hadlayo dabcan caabiyihii ama sidoo kale dabajoogihii dhegeystayaal madaxweynihii labaad ee wadanka daniel torotich aramoy waaxda dambebaris waa waaxda markaasi waa waaxda la dagaalanka musuq maasuqa ayaa markaas iminka sheegaysaa in ay caabiyihii markaasi madaxweyne mooy iminkan kiisas hor leh lagu soo qabtay isagoo la sheegaya in lacag kiisas lagu haysto gaaraysa laba dhibic shan bilyan waa lacagta dalka waxaana mar sidoo kale leeyahay in uu leeyahay dhul markaasi garoonka waa garoonka waa garoonka dhegeystayaal diyaaradaha ay ka duulaan wadankaas waa raallihada garoonka ay ka duulaan magaala xeebeedka mombasa moy mombasa airport ranwayga meesha diyaaradda ka orodo ama ka baxdo ayaa halkan waxaa laleeyahay dhegeystayaal in uu markaas dhulka asaga leeyahay taasi hadda markaasi baaritaano ay ku wadaan ciidamada dabcan waaxda markaas dabagalka iyo sidoo kale waaxda d c waa waaxda la dagaalanka musuq maasuqa kuwaasoo sheegaya inay markaasi doonayaan halka lacagtaas ay ka imaatay iyo sida uu kusoo gashay ama sida uu ku dhaxlay lacagta waxaana markaas iminkan loo aaninaya laleeyahay dabcan in dhulkaasi iyo sidoo kale lacagta sida uu ku helay inay dabajoogeeda ama ay dabagalkeeda ku joogaan iyadoo loo maraya hanaanka sida dastuuriga oo horaan markaas madaxweynaha uu ku amray in guddiga markaas dabagalka d c i da iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa iyo waaxda dacwa soogidda in markaas ay noqdaan shakhsiyaad ka madax bannaan arrimo siyaasad sidoo kalena ay noqdaan in baaritaano xoogan lagu sameeyo dhegeystayaal madaxweynaha waxaa sidoo kale shalay khudbadiisa mar uu markan shalay markaasi ku sugnaa qeyb markaasi daafura waxa uu sheegay in markaasi iminkan sixir bararka muddo kooban keli ah loo qabto wadanka ama dabcan xukuumaddiisa ama dowladdiisa loo qabto sidoo asaga shalay sheegay wuxuuna madaxweynaha sheegay in dabcan bilaha soo socdo ama dabcan bilooyin ama sanad kadib uu sheegay madaxweynaha in wax weliba hoose u dhici doonaan mise maciishada nolosha wadanka iminkan ka taagan sida wargeyska boggiisa soddon iyo lixaad uu qoray kadib markii uu daafuray wuriyeynta oo markaasi qaybo jaban ee qaybta markaasi westland sweto waxaa markaasi madaxweynaha uu sheegay inay tahay mid iminkan xaaladeeda uu fahamsan yahay uuna la socdo xaaladda wadanka sida cakiran ee dadka shacabka iyo weliba nolosha iminkan ugu adag tahay waxauu sheegayaa inay tahay mid uu ku dadaalayo iyadoo uu sheegay in hal dhibic shan milyan oo markaasi bacrimin ah sidoo kale iminkan loo kala geeyey deegaanada markaasi western galbeedka iyo sidoo kale rift valley iyo sidoo kale nyanza si ay markaasi dalagyadooda markaas wax uga soo saaraan maalmaha soo socdo ama bilooyinka soo socda sida uu sheegaya madaxweynaha waxaa madaxweynaha uu sheegay in hadda markaasi sidoo kale haddana daha uu ka rogaya lix milyan oo markaasi bacrimiin ah ama fertilizer waxa u taqaanaa dhegeystayaal si dadka markaasi uga faa'idaystaan waa qeybaha markaasi madaxweynaha iminkan uu kaga gool leeyahay ee dabcan cunyarada waddanka markaasi ka taamsan sicir bararka micishada markaasi ay ku nool yihiin dadka sida wargeyska halkan bukiisa soddon iyo lixaad wargeyska daily nation uu kaga qorayo iyadoo markaasi muddo uu doonayo in markaasi loo qabto wargeyska waxaa sidoo kale halkan saaka uu faahfaahin kaga bixinaya waxaana hadlayaa iminkan leeyahay kadib markii dil loo geystay gabar markaasi magistrate ay dhashay ayaa hadda waxaa leeyahay waa dabcan waa garsoorke waxaa leeyahay afartan sana lagu xukumay ayaa markaas wargeyska bogeys shan iyo tobanaad faahfaahin kaga bixinaya sababta markaasi iminkan go-aanka ah ay qaadatay iyo dilka gabadha yar gabadha ay dhashay dhegeystayaal waxaan leeyahay labada kun sideed iyo tobankii iyo kiiskan markaasi bilaabatay kadib markii gabadha sebtembar lixda labada kun sideed iyo tobankii si gabadh yar oo markaasi garsooraha ay dhashay la dilay waxaana baaritaanad kadib la ogaaday shakhsiga dilay waxaana markaasi shalay lagu xukumay afartan sana dhegeystayaal benson kimabi waxaana markaasi la sheegayaa in hadda ay tahay mid dabcan waa mid markaasi shalay go-aanka ay noqonayso waa brison dabcan qeybta markaasi maxbuusa la geenayo kadib dilkaasi uu asaga markaas kula gaci gabar sagaal sana jir ah countiga meru si kastaba ha ahaatee waxaa dabcan markaas aada loo daleecinaya arrimaha ku saabsan qaabka markaasi madax furashada ah shanta boqol oo waa maribeel family markaas ay ku wargeliyeen maqnaashuhu gabadhaasi kadibna la helay meydkeeda sida ay sheegayaan maxkamadda markaasi sare eemaxkamadda sare waa maxkamadda markaasi qeybta sare ee meru high court gabadh lagu magacaabo lucy gidari ayaa sheegtay in otondo oo markaasi fursadiisa ay ahayd keliya in markaas uu koongareeyay mise lacagta uu ka dhaco gabadha balse taasi ayaa markii dambe isku bedeshay inuu u bedelo dil ama sidoo kale in uu gabadha dilo dhegeystayaal sida wargeyska oo halkan ku qorayo waraan ayuu markaasi gabadha afduubtay kadibna markiiu lacagta u waayey ay markaasi uu dilay gabadha shalay ayaa markaasi xukunkiisa ku dhacday ama uu ku dhacay dhegeystayaal waxaana loogu xukumay afartan sana dhegeystayaal iminkan wiil hindiyaan ah ayaa laleeyahay wuxuu markaasi hogaaminayaa ama uu noqonaya wasiir wasaarihii ugu horeeyey ee waddankaasi ingiriiska wargeeska lix boqol waa wargeeska lix iyo labaatanaad ayaa leeyahay wiilkan ganacsada wiilka markaasi dhanka kusoo takhasusay ganacsadaha iyo falsafada waxaa hadda laleeyahay dabcan wadanka dabcan waa wadankaasi u k ayaa hadda waxaa ka taagan sixir barar iyo sidoo kale nidaamka dhanka lacagaha sare usii kacday waxaa hadda leeyahay in miciishada wadankaasi ay hoos u taalo iyadoo la doonayo in uu wax badan ka qabto gabadhii ka horeysay ayaa markaasi muddo afartan iyo shan maalmood oo keliya xafiiska ay haysay iska casifay kadib markay qayle buuq ay kaga imaadeen dhanka baarlamaanka wadankaasi u k hadda ayaa leeyahay wiilkan dabcan muiska xamili karaa dhibaatada iyo sixir bararka wadankaasi u k ka taagan iyo shaqola-aanta waxaana hadda laleeyahay dabcan inkastoo uu kusoo taquusay dhanka dhaqaalaha ayaa hadda weli laleeyahay inay weli meesheeda taagnaan doonto keli waxaa markaas iminkan la doonaya qaabka istaraatiijiyada uu doonayo inuu markaas ku dhaqangeliyo ama ku dhaqaaqiyo maciishada ama nolosha waddankaasi ama dhaqaala xumida ka taagan wargeyska boggiisa lix iyo labaatanaad ayaa saaka faahfaahin kaga bixinayaan kaga qorayaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiina subax wanaagsan eroodhi suban meel walbaa joogtaan saaxiibada iminkan qadka telefoonada si tooskan ugu furo si aan isku maqalno deegaanada saaka ay ku kala sugan yihiin ama ay ku kala maqan saaxiibada ay naga dhegeysanayaan iyo waxyaalaha markaasi laga hadalhaya saaka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan saaxiibka qadka u hore saaka soo dhow walaal magacaaga cabdiqaadir mandheera ka waran saaka haye shukran cabdiqaadir madheera u mahadsan yahay xigaha kale weli waxaan u malaynaa hal qad oo keliya inuu shaqaynayo sida iminkan ishywaa isheeda ay qabanayso waana qadka telefoonka ee safaricom walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacayga waa maxamed cabdullaahi barquuq soo dhowow maxmed saaka waa ladanaa ilaahay mahadii barwaaqa kulayl iyo abaar iyo waa iska ladan wax dhib ma jira waa barwaaqo way kala degan si ilaahay ugu talagalay waa iska fiican oo baa qabnaa ilaahay uraa masiin maan leed aad baa umahadsan tahay dhankaasi barquuqa umahadsan yahay saaxiibkaasi hegaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya isagana iyo subax wanaagsan saaxiibka qadka walaal soo dhowow subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
saaxiibkay bakatan kusan waa axmed xasan oo xagareer joogo xagdheere ka waran saaka
alxamdulilah ilaahay baa mahada si fiican ku abuuraysa nima garat
ilaahay u malaynaa roob roobma maaragtay hadalaanta on roob aad baa umahadsantay axmed waa tahay axmed uu mahadsan yahay xigaha kale ayaan siinaya isagana subax wanaagsan Eh, hal qad oo keliya aan isticmaalayna dhegeysta ogsoonaada wada carirsana fadlan walaal soo dhowo magacaaga halo star f m walaal soo dhowo kuu maqlayaa
saal mahad baa laydhahaa daahiralka ku sugan tahay
ifo ifa ka waran
ifo xaawaji bayan
waa tahay dhegeystahaasi isagaa isku mashquulsan Eh, fadlan marka hore iska gaabi raadiyaha kadibna ka qayb qaado subax wanaagsan walaal soo dhowo subax wanaagsan halo star f m
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waa sugow madheeraan joogaa madheera waa magaalo weyn meeshaan ka joogo waa nabad ma garatay haye halkee ka joogtaa ma aba weynaatee
madheera waa weynaatay waxaan ka joogaa konobi mee la yidhaahda alxamdulilah ilaahay baa mahadlay roob un baan so weynaa allahna siiyo Mhm.
alxamdulilah waa ku salaama shukran sugow dhankaasi mandheera konabi ayuu ku sugan yahay museygaasi wuu mahadsan yahay xigaha kalean qadka telefoonka subax wanaagsan walaala soo dhowow halo star kalaana kugu soo noqda
soo dhow magacaaga sahal mahad baa laydhahaa halkaa ku sugan tahay
Eh, ifo xaawaji bayan ka waran xaawo jubay
alxamdulilah nigo nabad baa lagu waabaristay haye
sida ilaahay ugu talagalay wax walba u kala socdaan Aad iyo Sida aad.
waa la aaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin mhm
roob un baan leenahay ilaahuna si roob baan ilaahuna si abaar iyo kulayl un baan ka cabaadaynaa shukran allahna siiyo roob uu mahadsan yahay sug dhegeystahaasi Een, ifo xaawo jubay dhanka naga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa isagana subax wanaagsan ayaan leeyahay walaal soo dhowow halo star f m halo star f m halo waa tahay waan ka xumahay xigaa kalaan siinayaa oo diyaarka u ah inay subax wanaagsan aan iskala qayb qaadano Hello, walaal soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu casa balanbala balanbalaa ka waran saaka
jawi waa degan yahay haye ilaa roob nasiib aan leenahay haye
cabdi calina maxaa lehayay cabdi calin intaa ka salaamaya aad baa umahadsan tahay xasan balanbala xigahaasi umahadsan xigaha kalaan siinayaa dhegeystahaas umahadsan yahay xigaha kale qadka ku jira isagana walaal soo dhowow subax wanaagsan maa ka xumahay qadku durba ka baxay inkastoo dhegeystayaasha aada iskugu carinayaan laakiin haddana fursadda kalaan sii siinaya walaal soo dhowow halo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga
su-aadu joogo mandheera mandheere ka waran
nabad haye
roob balaana seedaya aad baa umahadsan tahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi mandheera iga soo wacay wajeer saaka inkastoo cariri hal- eh, dabcan cariri ay qadadka ay ka jiraan wajeer isielo nairobi garissa eh, sidoo kale meru mombasa meelaan hadalladoo maqlin beled xaabo dhegeystanay suufta walaal soo dhowo magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa ku salaam waa cumar akhyaaroo jooga magaalada mandheera mandheere ka waran
mandheera alxamdulilah si wacan waa loo waabaristay ilaahay nabadgelyo waana sii jawaab aad ayuu u degan yahay Mm.
idaacadda maqalkeedana okay waaye ilaahay waxaan leenahay roob allahna siiya abaartaan allah naga soo bixiya dhammaan dhegeystayaasha tayfinku xirno asalaam adina wasalaam iyo macal muscab sunna shukran aad baa umahadsan tahay wuu mahadsan yahay Eh, dhegeystahaasi eh, xigaha kalaan siinayaa isagana star f m soo dhowow halo star f m
alo sasan waan ku maqlayaa magacaaga
yusuf waa salaad gurdoonka salaad gurdoon saaka kaakuma ka waran qadkii baa kaaga go-ayaa malaha
haa waa wabo waa saas waaye waa aatelka noo fiican annaga aada iyo aad cafwan
niyow waa jawig waa degan yahay wax dhiba ma ogid ma fahan aada iyo aad
walhayntuna waa dowladda ingiriiska faca weyneed oo noqotay maaragta qaab fawdo ah siyaasadeeda iyadoo laleeyahay hadda ra-isul wasaarihi cusub baa haddana gruubkii john boris johnson ah haddana hoos ka guuxay oo laga yaabo in bil kadib haddana la rido haye
marka wallahi waa lala yaaban yahay dowladdaas horta dastuur qoran male moogta wax curfi la yidhaha ku shaqeeyaan ama wax la isla ogyahay aada iyo aad marka dadka ilbaxnimo heerkaas ka gaaray inay heerkaas gaaraan iyadoo weliba qorantii geerideediina dhaweyn taasaa la hadal haya odayaasha hore ee Shukran.
siyaasiyiinta aada baa umahadsan tahay salaad gurdoon kaakuma ayuu naga soo wacay saaxiibkaasi qaabka lifeka ayuu nagala socdaa saaxiibkaasi alaaba wuu mahadsan yahay bal xigaha kalaan siinaya isagana subax wanaagsan soo dhow walaaleh haa waa isaaq mursal niyow siinkii waa i dhibay macadaari zero five-kii macadaari lambar gooniyaa loogu sameynayaa ya yuusufow
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu war isaaq shalay labadan beri saa u garaacay waa ka nogeeya haytumiki unbaa lile maxaa ku dhacday oo cafan waa airtel ba malaha naga xireen
airtelki yaa xiri
waa ii wad laakiin maya waa la habeenayaa een, update baa lagu Habeen, sameynaya laakiin mar dambe yaan waaynin mar dambe leenkaa iga xumaaday nabadaan barinay hay siolow aad iyo aad waa kaasoo nabadaan liberiyo abaarta allah naga soo baxey unbaa le wallahi cirkaan fiirinaynaa Mhm.
waa kaasoo nabadaan sheegaynaa adig iyo wixii kula halmaalo idaa idaaradda ayda kula shaqaynaya kulli waa idin salaami walaalow shukran. aad baad umadsantay isaaq bursal uu mahadsan yahay Eh, dabcan update ayaa lagu sameynayaa leenka eh, airtel dhegeystayaal qadka xigahan siinaya wuu mas- wuu mahadsan yahay mursal walaal soo dhow walaal magacaaga halo star f m star f m halow waa tahay dhegeystayaasi buuqi qayluu nagu fura isagana laga yaaba telefoonka inuu ka yar ciliidaysan yahay holaal soo dhowow magacaaga halo star f m salaamu calaykum walaal waa dabcan waa daasan tahay waqtina uu nagu socdaa
waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu meel daboolana jooga walaalow alxamdulilah nabadaa ku barana waa fiicana dhegdheg soo ma ahan alxamdulilah arrinta way fiican tahay waa maasan tahay dogob way maasan yihiin dogod dogobna waan salaamaynaa xigaa kale qadka telefoonkan siinayaa star f m soo dhowow waa tahay dhegeystayaasha fadlan waxaan ka codsanayaa hal een, lambarkii hal weeye halkaasi ahay haddana dabcan dhammaan doonayna inaan wala isticmaalno laakiin dhegeystayaashana waa arkaysaa qaarkood fursad bay u helayaan haddana kama qaab qaadanayo oo wuxuu doonaya inuu iska dhegeysto dhegta u kaagayo oo ku mashquuliyo marka mashquulka dhegeystayaasha gadaa fadlan walaal soo dhow magacaaga
walaal waa dhowey magacaygu waa maamusubi mandheera suubane maneera ka waran
waa fiicantahay alxamdulilah maasha allah inta dariska e dhammaan jaarka dhammaan waa la fiican yahay dhagdhag wey oo ku salaam adiga Shukran.
dhegeystayaasha dhammaan suuban waa mahadsan tahay waana ku salan anagana mandheera waan salaama- waan salaamaynaa inkastoo saaka iyagu u badan yihiin wicitaanada qof qof walba oo nasiibkiisa ee si ay markaas u kala xarbiyaan dhegeystayaasha walaal soo dhowow halow star f m halow star f m fadlan ka qayb qaado fadlan adoo mahadsan ana dhegeysanin qadkaad ku jirtaa waana dhegeysanaysaa ka waran Wallahi. walaal soo dhowo magacaaga
salaamaaleykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
maama galaani nimco masalaani ka waran saaka
alxamdulilah haye
waan fiicanna maxaa la hadalhayaa saaka masalaani
salaali nabad waxbarashadooda la aade mhm
alxamdulilah cirkan uu horanyaa ilaahayaan barina insha allah roob allah noo keeno amiin aad bay umadsantay gabadhaasi nimco dhankaasi gumreeyaan filaya inay iga soo wacday waa dhankaas masalaani dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonka gordhow markii sideedii subaxnimo ad maqli doontaan laakiin qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga halow star f m
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
fiicantihiin waa cabdi cadow afqawti balambala ka waran cabdi oo xagga
waan fiicana setiin see lagu yahay maxaa la hadalhayaa dhankaas
ilaahay unbaa laleeyahay roobdaan baa lagu jira haye
abaar intaa mahan kartaa ilaahay ama hadda ka fiican xoolaha soo bilaabeen aha
dhimashadana waan kasii wahayna duu roob ilaahay u keeni aada waa mahadsan tahay waa tahay idaacadda star f m codka gobolka qoybari mombaaso waxaa naga dhegeysanaysan hal eber saddex dhibic shan halka saaxiibada marsaabit mooyaale ay naga dhegeysanayaan siddeetan toddoba dhibic toddobo hadgalka tanariva masalani iyo gaarisay dhadhaab xeryaha qaxoojiyada ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic xal qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
waa maxamed buraale burebuure yusufow bafayda aabaw alxamdulilah adeer waanu fiicannahay soo dhowow saaka buulgudud ka waran buure guduud waa nimca ilaahay maxadi haye
qoomanun baan madaxnabeenaa aada iyo aad qooman mhm
taagiraha aniga biyahan baan iska shubanaaye koonta wax baan soo riixaynaa le maxaanu soo gaarayna male haye waana la hilmaameen baan umalaynbo aad iyo aad maxamedow aad baad u mahadsan tahay waa wanaagsanah shukran baaba haya khayra baan ku rajayn aad baad umadsantay baaba maxamed dhegeystayaal buraale wuu mahadsan yahay xigaa kale qadka telefoonka siinayaa soo dhowow soo dhow walaala magacaaga walaal soo dhow fadlan iska gaabi raadiyaha naga dhegeysanayso fadlan adoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam magacaagii sheeg
waa xaaji siyaado ka soo wacay magaalada ka soo wacay insha allah maarta ka soo wacay bariga waa alxamdulilah ka iga soo wacaysaa warwulka warwulkaad u kaadi halka iga soo wacaysaa dadaba ka soo wacay brada hay dhadhaab ka waran لا بحمد الله هذا الولد ما شاء الله xaajisayaal dhaqdhaq sooma dhadhaab aad iyo aad ma sha allah aad baa loo kala degan yahay wax dhib ma jiro saaka waxaa warheynta ma saaka kubadan waxaa waaye maarata roob la-aanta iyo xoolihi maarata iska nuglaadeen dadkii abaarta rafaadaysa insha allah laakiin waa laga bixi doonaa insha allah aad baa mahadsantaha xaajisayaad uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinayaa waa tahay gorowna laba daqiiqa inoo soo hareen saaxiibada waxaan leeyahay markaad ina soo wacaysaan buldeegaanka aad joogtaan inoo sheega walaal soo dhowo magacaaga
السلام عليكم waalaikum salaam magacaaga ii sheeg عبد الله بن باسة قرن حافظ لي كوني cabdullahi baase ka baran saaka الحمد لله لك فيها haye
الله بشار maxaa hadal haysaan والله من جرت مال Eh. aada mahadsan cabdullaahi magaalada degantuu leeyahay hadalhayn ma jirto inkastoo eh, d- nin baa fariin iisoo qoray wuxuu leeyahay waqtiga ka gudbaya walaal soo dhowo magacaaga
salaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi barakaatu walaalaan ku salaamay waan kaa qaada walaale magacaaga
mahadsan arifa mawatan arrin baa ka waran
waan lagu fiican yahay intaan ka warramo nabad baa lagu berey kusoo kacnay haye
dhammaan dhegeystayaasha oo dhan boo idaacadda ku xiran ilaa adiga oo nii salaam shukran saaxib maad u mahadsan yahay tanariba weli hadalla meelo qaar aanu maqal laakiin waxaan arkayaa fariin liisoo qorayo laakiin dhima laha qof waliba nasiibkiisa qof waliba iyo tabartiisa iyo qof waliba eh, sida uu soo qayb qaato keli waaye aniga cidda soo kasoo qayb gashay uma qab cidda soo wacda uma fursada siinaya walaal soo dhowo magacaaga
حسين علي عبد حجر ديري xuseenow waqti badan baan kala maqnayn سلام بك صاحب maxaa ugu wacana waqti badan baan kala maqnayne وأرواح ولا إنسان واحد وسبعين مقرتي cafwan allah yashfiik haye hadda see tahay marka
ساكو وأنا الحمد لله صاحبه وين بلا ماكو سلام يا أتك هذا عد ما نقول راح إنسان مقرت shukran aad baad u mahadsan tahay
عد اسكولتي وحا دكتي ولا هذا وقالنا سالة سهلة يا مقرت xuseenow haddii intaad xanuunsaneed ee ciddii biyaha u dhaaminaye أي سيفك هذا نصوص أمر نقول إيش aad baad u mahadsan tahay adeerow shukran
هالبيين كطلع كلام بحين ساري haye aad u mahadsan yahay waa adeer xuseen wuu mahadsan yahay in badan baan kala maqnayn u maleeyaa labas bilood hadalkiisu maqal allah cafiyo adeer xuseen eh, waxaan u maleeyaa haddii intuu duqa maqnaa gabdhihii dee reerkii wax biyo u dhaamiy ma lahan ma laha walaal soo dhowow magacaaga ii soo dhowow soo dhowow salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan oo leh walaal waan kaa qaaday soo dhowow halkay ku sugan tahay qoyo way kaanta bashaariisu maasha allah nabad ayaan ku abirsan ilaahay baa mahad iskale socodkaadiis waxbarashada ganacsiga amniga maqalka idaacadda maasha allah alxamdulilah aad baad u mahadsan tahay luqyo gabadhaas ee qadka telefoonka u dambeysay shalayna ayada u dambeysay waxay ku mahadsan yihiin dabcan saan filayo haddaan qaldaneen Een, ama gabar kale ka dambeysa u maleeya aad baa u mahadsan yihiin saaxiibada Ah, kusoo dhawada barnaamijka dhegeysan hogaanka waa maalin dhegeystayaal arbaca ay tahay taariikhdana ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun labiyo labaatanka waxaana barnaamijka dabcan isniinta iyo arbacada iyo sidoo kale jimcaha waxaa isniinta arbacada ee jimcaha dhegeystayaal aan barnaamijka ku eegnaa xaaladaha guud ee wadanka hadday tahay midda gobolka waqooyi bari hadday tahay xaalada guud ee wadanka dhegeystayaal waxyaalaha markaasi aadka looga hadalhaynta badan ee ama ugu hadalhaynta badan ee wadanka ka taagan hadday tahay weliba dhanka siyaasadda dhaqaalaha amniga idasaaka markaasi aan eh, ku ku eegi doono barnaamijka dhanka siyaasadda iyo weliba doorashadii aan kasoo gudubnay bishii sideedaad ee agoosto oo hadda markaasi baab kale ama alb- dabcan loo furayo dhegeystayaal iyadoo markaasi ay doonayaan xubnaha azmiyo la umoja inay albaab kale ay furaan mar kale tani waxay markaasi ka turjumaysaa dhegeystayaal ili iyadoo weli markaas aysan ka quusanin ah, sidoo kale aysan aaminin qaabka markaasi wadanka doorashadii wadanka ka dhacday ama qaabkay u dhacday aysan ku kalsooneen iyadoo markaas weli dhaliila ay ka qabaan sidoo kalena ay ka biyatiisan yihiin natiijadii markaasi do- dabcan ay soo saartay guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyo sidoo kale maxkamadda ugu sare ayaga markaas u gudbiyeen ay sidoo kale ku qaadacayeen ama kaga soo horjeeda ay kaga soo horjeedsanayeen goolish- dabcan guu- dabcan guulda- dabcan guusha markaas uu ku- dabcan u qaatay madaxweyne william ruuto hadda madaxweyne dabcan waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa markaa lasoo rogaal celinaya wuxuuna markaas iminkan tilmaamayaa in baaritaano lagu sameeyo ama audit ama internal audit ama baaritaano markaas gudaha markaas lagu sameeyey iyadoo ka codsanayo midda caalamka iyo sidoo kale midda gudaha inay iska kaashadaan bal dhibaatadii waxyaalihii markaas sida dirqan ama sida u fudud uu kaga baxsaday ruuto ama ugu guulaystay dhegeysan iyadoo doonayo inay si markaasi waadix ah ama sidoo cadaalad ah ay u soo saaraan dabcan mid international ama sidoo kale intano labadaba waa midda gudaha iyo sidoo kale midda dibadda ay iska kaashadaan iyadoo loo maraya hanaanka saxda sida uu raayila iminkan qabo wuxuu markaas iminka raadinaya in baaritaano lagu sameeyo doorashada qaabkay u dhacday qaabka loo maariyay iyo weliba qaabka natiijada loogu dhawaaqay iyo weliba galaangalka siyaasadeed ee markaas u dhexeeya guddiga doorashooyinka iyo weliba guddiga maxkamadda ama maxkamadda sare dhegeystayaal waa arrin iminka markaasi haddana baab kale furayso iyadoo raayila odinga oo haddana markaasi laga yaabo ama doorashada waa dabcan raayila laga yaabo in markaasi tani ay ku dheeraato ama sidoo kale uu ku dheerayo hanaanka ee waddanka markaasi iminkan uu ku hogaaminayo ruto raali hada dhegeystaale intaanan qodobadaasi dhegeysta faahfaahintooda aan sii gudagelin bal iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta eyatel eyatel iminka waxay ku keentay adeega xowliga dheer ee foji eyatel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka uu ka kooban yahay adeega foji wuxuu ku siinayaa ama waxay ku siinaysaa dhegeystaal adeegan dhegeysta mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo dhegeysta ma la socota in eyatel uu yahay midda ugu aad awoodi karto oo aadna sidoo kale aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku biri qadka dabcan eyatel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar geys waa xidig saddex saddex afar afar afar geys ama star tree tree four hash markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma ah mid markaasi kaa go-ay mise kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma baah mid markaas culays ah dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee telotagland kugu dhowa eetel soona qabso lafta ee tele four g had ku helayso adigoo qaraacaysa mar kale ee xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hish waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysa inaad markaasi aad ku naloonayso adeegyada eetel money oo aad si bilaash ah aad markaasi lacag ugu dirsan karto dhegeysta waxaadna sidoo kale aad ku diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin karaysaa adeegyada adigoo adeegsanaya stimkaarkaaga eetel shirkadda doontaba haba ahaatee dhegeystal maanta waxyaala fara badan ayay kuu keentay shirkadda isgaarsiinta eetel internetka eetel foji wuxuu kaa caawinayaa inaad ka daawato waxyaala fara badan sida inaad ka daawato xirfadaha oo aad soo dabcan aad ka barato qaybta youtube-ka sidoo kale waxyaalaha markaasi qofku ka doonayo inuu iska nafsadiisa ku mashquulo si wax ay marka wax kororsi ay ugu noqoto sidoo kale carruurta waxay ka muraajicaysan karaan casharada iskuullada madaariista iyo dugsiyada looga soo dhiibo waana qayb markaas wanaagsan telefoon casri ah telefoon keliya kaaga xiran tahay in wax walibaa kala jahan qaato shirkadda isgaarsiinta eyatel adeegaysa goorba si wanaagsan ooga faa'iidaysanaysa adeega eyatel foji waa markaad leedahay telefoonka casriga maanta soo iibso telefoonka smartphone oo helqadka wanaagsan eyatel oo markaas qaraaxidig saddex saddex afar afar gees si aad oola jahan qaato waxyaalaha kala duwan ee dunida markaasi ka dhacayo iyo midda guud ahaan dalka ama gudaha waddanka waxaa saaka barnaamijka dhegeystaal diirada ku saarina kaga hadlaynaa xaaladda waddanka markaas iminkan dhegeystaal iyo weliba hadalla markaas iminkan uu soo jeediyey waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga raila odinga ayaa hadda markaas iminkan amar bixinaya oo sidoo kale ka dalbanaya in wadamada markaasi caalamka ama shirkadaha caalamka iyo weliba midda gudaha ay iska kaashadaan baaritaano in lagu sameeyo doorashadii waddanka ka dhacday waxaa mari dabcan uu rajeynayaa ama sidoo kale uu ka- uu ku kalsoon yahay wadamada caalamka iyo sidoo kale midda gudaha in iska kaashadaan nidaamka markaasi loo maray iyo qaabka ay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay u maareeyeen raila odinga oo markaasi oo markaasi shaki weyn ka qabo qaabka isoomarin xoogan inay ka jirto gudaha Ee, baarlamaan waa dabcan gudaha markaasi i e b c weliba wa- waa qaybta markaasi ee qabadka ee systemka dhegeysta guddiga doorashooyinka xuduudaha ay gacanta ku hayaan iyadoo tani weli aan markaasi soo cadaanin sidoo kale eedeymahan soo uu jeedinayo ayaasan ahayn mid ugu horreysay dabcan inkastoo in badan oo eedeymo fara badan u jeedinaya eh, raila odinga guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c uu sheegay inaysan eh, kuwa aan ahayn Eh, dabcan sidooda uu- si daacadnimo shaqada markaas u qabsanaynin waa sida uu ku tilmaamaya dhegeystayaal raila odinga hadda baaritaanadan doorashada wadanka ka dhacday mise guuldarada kasoo gaartay ayuu hadda markaas uu rajeynayaa in ay markaas wax badan laga qabto iyo weliba sida dirqiga markaas oga baxsaday ruto ruto ayaa hadda markaasi ah dabcan madaxweynaha wadanka iyadoo dabcan waxyar oo keliya markaas kaga horeeyey raila odinga raila odinga ayaa hadda markaas iminkan uh, waxa uu leeyahay dabcan inuu uh, in uusan ku qanacsanayn nidaamka dowladnimada ay hadda markaasi wadanka oo ka jirto inkastoo ay sheegeen inay markaas eh, eh, keliya ixtiraamayaan dastuuriga dalka laakiin waxay markaas u muuqataa kalons oo ra- dabcan waa raila omolo odinga iyo sidoo kale haweeneyda lagu magacaabo maada karua inay markaas aysan u qoonsaneen Ra- eh, Du- ruto madaxweyne laakiin dastuuriga wuxuu markaasi dhigaya in shakhsiga markaasi loo doortay sidoo kalena kiiska laga gudbiyey maxkamadda kadib maxkamadda ugu sana haddii markaasi go-aan isku wada raacaan sida markaasi baaritaano iyo dabagal ay ogaadaan in shakhsigaasi si sax uu ku soo baxay waxaa kadibna muddo toddoba maalmood kadib ah lagu caleemo saaraya ama lagu dhaarinaya shakhsigaasi madaxweyne ruto ayaa hanaankaasi soo maray dhegeysta laakiin inkastoo haddana markaasi uu dhaliilo fara badan u jeedinayo guddiga doorashooyinka xudaha i e b c iyo sidoo kale garsoorka dalka ugu sare uu sheegaya inay markaasi far ay ku godan tahay oo hadda markaasi uboon- ay doonayo in markaasi ay soo galaan kuwa caalamka si ay faragelin ugu sameeyaan arrimahan siyaasadda waana rin markaasi in badan soo noqnoqota dhegeystayaal oo markaasi iminkan uu k- wax ka jaahil bixi uu garanayahay raila odinga arrimaha nidaamka doorashooyinka wadanka ka dhacaan waana markiisi shanaad dhegeystayaal tan iyo markii uu intaasoo marar uu soo istaagay oo sidoo kale guurdarra uu markaasi kala kulmay doorashooyinka wadanka waxaa hadda uu isweydiinayaa maxay tahay sababta iyo halka markaasi qaladka uu ka taagan yahay doorashooyinka iyadoo taageero fara badan uu raila odinga haysto dhegeystayaal markii loo fiiriyo midda ruto waxaana ay markaasi afartan iyo toddoba ismaamul ka haysa tirada markaas ugu ta- oo dabcan tira ahaan markii loo fiiriyo taageeridda markii loo eego waxqabashada iyo weliba hanaanka istiraatiijiyadeed ee markaasi dowladdiisa ama uu la- uu markaasi lahaan lahaa sida dowladdiisa uu ku xukumi lahaa mise ku wadi lahaa iyadoo in badan oo markaasi dadka shacabka ballanqaado fara badan uu u sameeyey isagoo markaasi raadinaya doonaya in markaasi ballamadiisa mar keliya ay fulaan taasi ayaa hadda markaasi isqaniini la ama sida oo dabcan isqaban la oo markaasi keliya noqonaysa mid af ah raila odinga dabcan oo loola jeedo in guushaasi weli uusan helin markaasi dalka ku xukumo mise ku- mar- uu ku wado dhegeystayaal waxaana hadda dabcan markaasi raadi- raadinaya x- oo xalkeeda iyo weliba in markaasi dib markaasi loo eego loo fiiriyo nisqaanka markaasi imikan ka haysato guddiga i e b c iyo weliba cilaaqaadka markaasi kala dhow ee siyaasiyiinta ay la leeyihiin shakhsiyaadka markaasi la tartamayo raila odinga dhegeystayaal waa hogaamiyihii mucaaradka dhegeystayaal o d m haddana markaasi simiyo la umoja waa shakhsiga markaas ugu cadcad ee qaabka markaasi siyaasad ahaana aad markaasi ugu sumcada weyn wadanka haddana uu raadinayo odit ama baaritaan in lagu sameeyo nidaamka doorashada wadanka ka dhacday waa doorashadii ugu dambeysay hadda oo si darqi ah markaas uu ku baxsaday madaxweynaha hadda markaas hogaaminaya william ruto loolan adag markaas u dhexeey sida horaanba khubaradan arrimahan siyaasadda kaga faaloonaya sheegi jireen inay tahay mid lama- waa dabcan laba shaqsi oo markaasi taageero xoogan kala wataan haddana aan markaasi kala ah, liidanin waxaa hadda markaasi loo kala ogaaday shakhsiga ti- taageeridda badan laakiin taasi hadda waxaa markaasi shaki geliyey sidoo kale maskaxdiisa ka dhaadhicila u cuntamila in ay markaasi doorasho sax ah wadanka aysan ka dhixin iyadoo dabcan xulafada markaasi taageeridda iyo weliba xubnaha markaasi aadka uga agdha waa zimiyo lamoja ee iyadana taageera dabcan arrintan ay garba ordayaan sida junayd maxamed waxaa uu tilmaamay dabcan in ay arrintan ay weli ay shaki fara badan ka qabaan oo sidoo kale ay aamin laayihiin sida markaasi guuldarada ay kasoo gaartay raila odinga junayd maxamed waxa uu sheegay in tani aysan ka tarjumaynin in labada kun labada waa labada kun labaatan iyo toddobada sanadka dabcan doorashadii xigta wadanka in hadda aan dabcan ay ka hadlaynin balse ay ka hadlayeen keliya inta taasi la gaarin in hadda xalkeeda la hela doorashada waddanka markaasi ka dhacayso muddo ka ka dhacayso sida ay tilmaamayaan waxayna tilmaamayaan rajaynayaan ama ay leeyihiin in xalkeeda keliya hadda dariiqada saxda loo maro haddii taasi aan loo marin in isbedello ama culeyso fara badan ay waddanka kasii jiri doonto dhegeysa sida junayd maxamed uu ku tilmaamaya dabcan kulan markaasi ay qaateen azimiyo lowmoja waxay hadda raadinayeen xalka keliya mustaqbalka fog ee arrimaha siyaasadda waddanka oo noqotay mid markaasi kalsooni darre ay dadka ka qabaan iyo weliba shakhsiyaadka tartamaya i e b c ayaa in badan markaasi dhaleeceyn fara badan loo jeediyey iyo weliba iyadoo markaasi loo arko in ay si qaldan wax u adeegsadaan waa sida xubnaha kale sheegayaan inkastoo i e b c ayada iska fogeysay eedeymaha kala duwan mar waliba loo soo jeediyo una sheegtay in wax weliba markaasi sida saxda ay u qabtaan doorashooyinka laakiin hadda ayaa markaasi lasii baaraan deganayaa ama sidoo kale waddada ay sii xariiqinayaan xubnaha markaasi zimyulo omoja si dhibaatadan iyo culaysadan hadda khubarada markaasi siyaasadeed ee keliya waxay hadda markaasi rajada sida ay tilmaamayaan ku raali qabaan azimiyo laomoja iyo raila odinga in baaritaano guud ahaan lagu sameeyo sidoo kale loo ogolaado in xubnaha markaasi saava loo ogolaado shakhsiyaad inay fiiriyaan balqaabka ay codadka markaasi kusoo kala dhaceen iyo tirada markaas sidoo loo kala badan yahay horaan ayay ahayd markii maxkamadda ugu saree supreme court ay amartay in loo ogolaado xubnaha markaasi azimiyo laomoja mise xubnaha markaasi raila odinga inay arkaan bal sida markaasi saabaga doorashada ay ugu soo dhacaysay waama sanduuqa dabcan waa sanduuqa markaasi codadka ee tirada ee markaasi qaabka systemka ugu dhacaysay iyadoo taasi muran fara badan ay ka dhalisay sidoo kale is adkaysay guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ayaa markii dambe la sheegay inay adag tahay oo systemkeeda halkan lagu hayin oo waddamo kale lagu hayo dhegeystayaal hadda waxaa hadda ay rajaynayaan ka qabaan dabcan baaritaanadan inay tahay mid markaasi noqon doonto mid madax bannaan sidoo kalena ogaan doono bal sidaa ay markaasi guuldarada kusoo gaartay azimiyo laomoja iyadoo ahayd tii ugu rajo badneed uguna dabcan taageerad badneed ee sanadkan doorashada taasoo sheegtay inay tahay mid markaasi maskaxdooda imaankooda ka bixiwaysay qaabka waa nidaameed ee i b c ay wax u sameeyeen taasoo shaki fara badan gelisay dhegeysti hadda ayaa markaasi loo dabcan loo jihaysanaya ama u jihaysanayaan dhankaasi caalamka ay markaasi doonayaan in faragelin lagu sameeyo arrimahan siyaasadda waddanka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka waddanka ka dhacayo xubnaha arrimaha dhanka siyaasadda kuwa ka faaloodo ayaa iminkan markaasi sheegayaan in ay dabcan rajixumo iyo sidoo kale kalsooni darra ay markaasi xubnaha siyaasiyiinta ay ka qabaan i e b c dabcan haddana ay dalbanayaan ama ay rajeynayaan in ay markaasi soo qaad dabcan ay noqoto mid markaasi ay doorashada ee ku dhacdoba ama laga qabto dhegeystayaal ama ay qabtaan xubnaha caalamiga ama caalamka taasi ayaa hadda noqon doontaa mid ay keliya xal u heli karaan mise raadin karaan haddii kalsooni darrada halkaas ay soo gashay waana tin waana tan hadda markaasi keenayso raila in mar kale uu soo rogaalo cilidhegeysal baaritaanadana noqon karto mid dabcan madax bannaan oo la ogeen wakhtiga ay dhacayso iyo wakhtiga markaasi baaritaanada kala duwan ay dhacayaan keliya joobaha markaasi ay raadinayaan iyadoo ay sheegeen in lacag fara badan ay ku bixinayaan si baaritaano sax ah loo helo iyo sidoo kale in cadaalad sax ah loo helo qaabka doorashada ay ku dhacday sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waxaana uu sheegay inay tahay baaritaanadaasi in uu iminkan amarkeeda ama sidoo kale amarkeeda bixinayo in ay markaasi kala qayb qaataan dabcan caalamka iyo sidoo kale xubnaha markaasi gudaha wadanka dhegeystayaal ama shakhsiyaadka wadanka markaasi xubnaha ka ah inay markaasi ka qayb qaataan si loo ogaado sababta iyo weliba xaqiiqda markaasi ka dambeysay guuldarada ay markaasi raila odinga soo gaartay sida markaasi raila uu iminkan ku canducoonayay weliba xubnaha azimiyo la umoja arrimahaas isaanka barnaamijka dhegeystayaal diiradda ku saaran kaga egeynaa ama ku egeynaa bal iminkan aan soo qabtay mid ka mid adayga qaybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka casriga foji ay ku iibsan karaan labaatashn maan weliba safaricom waxay hadda doonayaan in macaamiisheeda ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa hadda dhegeystaad iibsan kartaa telefoon cusub niyo niyon raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan keliga waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaaneenka baambe ama tooshulaha soomaalida dhah waana macaamiisha telefoonka yahay two g three g adeegan adeegan ayaa waxaa markaas ladhaha lipa mudhogo mudhogo oo micnaheedu tahay in tartiib tartiib qofku uu adeegan iskaga bixin karo isagoo markaas si degdega buuq harkaysan ku jirin tusaale dhegeysa markaad haysato adeegan telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karta waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaalo fara badan waxaa qofka markaas in badan ku taagan hadday tahay markaasi xirfadda iyo waxyaalaha markaasi qofka usoo kordhin karo mustaqbalkiisa nool ama mustaqbalkiisa ama noloshiisa qofka wax kusoo kordhin karo waxaa sidoo kale qofka uu ka baari karaa erayada qaar oo markaas afka ingiriisiga ku qoran oo qofka doonaya inuu ku turjumto qaybka markaas luuqadaha kale waxaa sidoo kale adeegsan karaa telefoonka wuxuu in markaas shaqo uu ku raaso qofka hadduu markaas shaqa la-aan yahay oo ade- uu isagoo markaas ka baaranaya qaybta internetka waxaa sidoo kale qofka u isticmaali karaa tilmaamaha qariirada google-ka oo ayuu u mari karaa dhegeysta sawiro qurux badan iyo sidoo kale betri oo markaas waqtiyo fara badan ku hayaya iyo telefoonka ku ah- dabcan ka haysata waxaana telefoonka dhegeystayaal oo haddana markaas u sahlaya gabdhaha markaas cunno karista inay ka bartaan iyo qurxinta iyo callaansaarka dhegeystayaal dumarka ayaa fursado fara badan u heli karaan waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeystayaal in haddana dugsiyada waqtigeeda ay xiran yihiin mise furan yihiin in cashirada layliga mise carada- cashirada markaas homework ay kaga faa'iidsan karaan mise heli karaan qaabka markaas online-ka dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonaya keliya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new neo raybro iyo in kale fursadda nipa mdogo mdogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doontid wejiga hore ee fursadda nipa mdogo mdogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulalipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad heleysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aada halkaasi dhegeystayaal kadibna waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysaa halka baaqi aad ku bixinaysa muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad kuu siinaysaa in qofka si tartiib tartiib iskaga bixiyo lacagta maalinlaha isbuuclaha mise biisha ay halis iska bixin kartaa lacagta shirkadda ay kugu dabcan ay doonayso inaad iska bixiso haddii aadan fursadaasi haynin ama heysaynin inaad telefoon hesho micnaheedu waxay tahay telefoon cas telefoon casri inaad haysato ama telefoon weyn inaad haysato waxaa dadeerada la saaraya dadka shakhsiyaadkan haysan telefoonka casriga ah dhegeystayaal ee telefoonka new neon raybro fursadan ka faa'iidayso saaxiibayaal si mar- si maanta ad u ogaato keliya waxaad qaraaci kartaa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash lipa mdhogo mdhogo dhegeystayaal arrimahasaaka barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal arrimaha markaas xasaaska ah arrin markaas in badan markaas iminkan la sugaya dhegeystayaal bal tilaabada markaas xigta ay qaadan doonaan tan iyo markii guuldarada ay kasoo gaartay waq- dabcan waa azmiyo lawmooja doorashadii waddanka markaasi ka dhacday dhegeystayaal laakiin hadda dabcan khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalad waxay iminka raadinayaan ay leeyihiin dabcan qaabka markaasi looga fogaan karo iminkan kumilmilka siya dabcan eh, ku- kumilitaanka siyaasadda iyo qaabka markaas waa xubnaha markaas iminka guddiga doorashooyinka xududaha a d c kuwaasoo iminkan dhaleeceen fara badan ay kala kulmayaan q- qeybta kale ama qeybta markaas iminkan azmiyo lawmoja waa arrin markaas iminkan daliilkeeda eh, iminkan iyo rajadeeda markaasi gelin karto d- dabcan yoolka dambe ama siyaasadda kale soo socota waddanka mise waa siyaasad mustaqbalka dambe dhegeystayaal iminkan loo loo raadinayo xalkeeda iyadoo tan haddii markaas loo gudbo laakiin haddii baaritaanadan iminkan ay soo baxaan ama baaritaanadan markaas iminkan la gudagalayo raila ay markaas uu sheegay in uu iminkan amray in baaritaana si deg deg ah loo gudagalo si baaritaanada saxda ah loo soo saaro bal qaabka markaasi doorashada ay ku dhacday qaabka markaasi loo maariyey sida ay ku dhacday iyo weliba xubnaha markaasi eh, guddiga doorashooyinka xuduuda i e b c iyo cilaaqaadka markaasi la leeyaha ee lala ee markaasi la lahaayeen xubnaha markaas hadda guulaysteen ama xubnaha markaas hadda xuk oo dabcan xukumaya waddanka basma maamulka gacanta ku haya dhegeystayaal ee ruuto iyadoo aan fahansannahay dhegeystayaal in lagu kala jabay waqtigii doorashada xubno markaasi eh, in ay taageereen dhaco- dhag- waa garabta markaas azimiyo xubnana markaasi dhedhexaada waa raalli hada dhegeystayaal waa eh, toddobadii ay ka koobnaayeen saddex ayaa markaasi iminkan eh, waqtigaas isku raacay ama waqtigaas isku raacay in markaas uu guulaystay yahay ama uu markaasi doorashada kusoo baxay william sameyo ruto halka afar oo jareera markaas ay hogaaminaysay ay sheegeen in weli isda- wax isdabamarin ay jiraan sidoo kale ay ku qanacsaneen oo sidoo kale beri ay ka yihiin natiijada markaasuu ku dhawaaqay jabukati oo ay sheegayaan in arrintan laga doonayo in doorasho ku celisa waddanka laga sameeyo iyadoo markaasi sida dastuuriga dalka waddanka uu qorayo laga doonayaa in qofka shakhsiga uu keeno conton plus one dhegeystayaal vota laakiin madaxweynaha ayaa markaasi keenay konton oo markaasi wankii la soconin ama afartan iyo sagaal dhibcaha halka raila odinga u watay isagana afartan iyo sideed dhibac dhibco la socdeen waa tirada markaas inkastoo aad iskugu dhabayanaya hadda markaasi gaashaanka u dururaya dhegeysa raila odinga doonaya markaasi wadamada caalamka inay soo farageliyaan baaritaano markaas xoogan ay ku qabtaan doorashada waddanka markaasi ka dhacdo mar weliba inay markaas wax isdoomari ay ka jirto raila odinga sidoo kale waxa uu sheegay mar uu la hadlayay taageerayaashiisa uu sheegay in markaas aysan niyad jebin waxa uu sidoo kale uu sheegay in markaasi laga doonayo sababta mar weliba ay arrintan u soo noqnoqoto ee ku aadan doorashada waddanka ka dhacayso sababta markaasi haddana ay keenayso in haddana waa guddiga doorashooyinka xududaha i b c aysan daacad ugu noqonin ama daacad aysan ka noqonin doorashada waddanka ka dhacdo mar weliba raila oon hadalkaasi jeedinaya dhegeystayaal waxaana sidoo kale la socday xubnaha ee markaasi ka tirsan azimiyo la umaja sida junayd maxamed waxaa junayd maxamed oo u sheegay dhegeystayaal in hadda markaasi tani ay ahayn mid markaasi loo dul qaadan karin oo ay tahay mid halka iminkan loo raadinaya ama halkeeda loo raadinaya sababta markaasi iminkan guuldarada mar weliba ay u dhacdo waxaa tani u muuqataa dhegeysan in weli aysan ku kalsooneyn natiijada markaasi waddanka ee dabcan lama guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen ama ka soo baxeen iyadoo markaasi keliya aaminsan yihiin inay wax ismamar markaasi ay jireen hadda oo markaasi qiil ama xal markaasi keliya ay ka raadinayaan xubnaha waa dabcan wax caalamka dhegeysanay oo weliba xubnaha markaasi gudaha dalka iyadoo markaasi farta iminka lagu fiiqayo waaxda markaasi garsoorka dalka ama waa dabcan ama supreme court iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka xududaha i b c su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal haddii markaas iminkan laga imaan baxay guddiga doorashooyinka xudaha i b c see markaasi doorashooyinka waddanka ku qabsoomi doonaan ama ku qabsoomayaan haddii markaasi shaki hadal markaasi la geliyo dhegeystayaal ay ku qabsoomi karaan maxay tahay markaasi iminkan eedeymaha faraxa badan mar weliba loo soo jeedinaya ayagana markaasi iminkan beri iskaga dhigi la'yihiin ama sidoo kale si daacad ah markaasi xubnaha ay u shaqayn la'yihiin i e b c daliladan haddii markaasi iminkan markaasi faragelin xoogan lagu sameeyo ama caalamka faragelin uu ku sameeyo waddanka ee doorashooyinka waddanka ka dhacayso halkee markaasi kalsoonida ama kalsooni dabcan kalsooni darada dabcan halkee qabanaysa ama waddanka kalsoonidiisa ee xubnaha markaasi ku soo baxo ama xubnaha markaasi xilalka jagada ugu sare ee madaxtinimada qabta dhegeystayaal hadda waxaa sidoo kale aad looga hadlaya dhegeystayaal mustaqbalka fog ee siyaasadda mustaqbalka siyaasadda ee sanadka sanadaha soo socdo iyo weliba mustaqbalka siyaasadda ee waddanka uu ka leeyahay heerka markaasi dimuqraadiyadda iyo heerka markaasi nidaamka cadaaladda ee dhegeystayaal in markaasi lagu sixi karo waddanka laguna wadi karo si ay u dhacdo taasi waxaa keliya hadda laga duulaya oo ay markaasi rabaan inay ku soo afjiraan in cadaaladda keliya wax weliba ay ku dhacaan oo markaasi shakhsiyaadka isdabamarinta iyo dhibaatada markaasi doorashooyinka ama faragelinta markaasi ku hayo in xubnahaasi lasoo qabto dhegeystayaal oo ay noqdaan ama tusaale usoo noqdaan ama u qabtaan qabashada ayaa hadda markaasi tilmaamaysa in dariiqada saxda ah loo qaado oo noqon karto dhegeystayaal madaxtinimada sanadda labada kun laba iyo waa labada waa labada kun waa toddoba iyo labaatanka ee doorashadii xigta tan junayd maxamed ayaa hadda tilmaamaya sheegaya inuusan ka hadli karin doorashada soo socotay cidda tartamayso laakiin wuxuu rajaynayaa ama uu leeyahay in jawaabaheeda ama jawaabaheeda saxda ah loo helo sida markaasi doorashada ay ku dhacday ku qabsantay iyo sidoo kusoo baxa ruto waa madaxweynaha hadda waddanka dhegeystayaa leh waxay tani ay markaasi ka turjumaysa sheegaysaa in hal jawaaba keliya ay nagu filan tahay sidee doorashada ay ku qabsoontay kuna dhacday iyo weliba keedka markaasi ay doorashada sanduuqa ay kusoo dhacaan ama qaybta saafaga loo yaqaana dhegeystayaal ee guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay markaasi i b c dabcan lagu qasbay inay markaasi furaan inkastoo taasi ay ka dhaga furaysteen taasi haddana welwel markaasi fara badan keentay dhegeystayaal odinga ayaa markaas iminkan fiiro gooni ah markaas u fiirinaya iyadoo cadaaladda keliya wakhtigaas uu ka sugayay in maxkamadda sare ee ku soo saarto sidoo kalena sheegto meelaha markaasi duldolaalada iyo qaladaadka ay markaasi i b c ay ku tallaabsatay sagaalka qodob ee markaasi wakhtigaasi ay gudbiyeen ayaa markaasi maxkamadda ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah inkastoo laakiin qaladaadka ee markaasi la saarin ee shaksiga siday ku soo baxeen iyo weliba sida ayaga markaasi la gudboon i e b c oo dabcan i e b c waxyaalaha markaasi la doonaya inay ku dhaqaaqaan waxaa sidoo kale la rabay in dhinacyada markaasi soo kala gudbiyaan ama waa xubnaha markaasi ama maxkamadda ugu sare inay markaasi soo kala dhigdhigaan ama sidoo kale qalaqadaan dhibaatada iyo culeysyada meesha ka dhacday iyo shakiga faraha badan hadda keenayo in markaasi maxkamadda sidoo kale iyadana ay iska indhatirtay eedemihii markaasi ay gudbiyeen ama ay ka gudbiyeen waaxda ama guddiga doorashooyinka xudaha i b c hadda waxaa markaas ay tilmaamayaan in labada kun waa labada kun toddoba iyo labaatanka doorashada xigta ay markaas rajaynayaan in ay arrintan faragelinteeda iyo sidoo kale doorashada hadda wadanka ka dhacda labada kun laba iyo labaatanka ay tahay bil hadda laga joo dhegeystayaal ay tilmaamayaan jawaabaha markaasi in loo heli karo midda soo socota iyo weliba waxa keenayo isdabamarinta iyo sidoo kale waxa keenayo in qofka shaksiga markaasi xaqiisa lagu tunto waxaa hadda markaasi iminkan eed fara badan loo jeedinaya iyadoo markaasi uu raadinayo in reform ama isbeddel lagu sameeyo xubnaha dhegeystayaal xubnahan ayaa hadda keliya raadinayaan dariiqada saxda ah ee markaasi wax kabadan wax badan kaga bedeli karaan kuna hagaajin karaan doorashada waddanka soo socto sanadda labada kun laba iyo labaatanka waa raalli hadoo doorashada soo socota xigta ee tan dhegeystayaal labada kun toddoba iyo labaatanka dhegeystayaal raali noqda dhegeystayaal bal iminkan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal airtel hadda haddaad dabcan aad u wadanin oo sidoo kale tuulooyinkaad ku sugan tahay mise magaalooyinka kale aad ku sugan tahay dabcan iminkan waa muhiim waa inaad soo qabsataa dhegeystayaal airtel waxay ku- waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka oo ka kooban yahay airtel foji wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeysta mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo dhegeys ma la socota in airtel uu ka- uu yahay mid markaas qof waliba u awoodi karo uu ka heli karo faa'iidooyin fara badan maantaba ku biir qadka airtel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees hadaad markaas muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka kaama gaayo sidoo kale kuma wareejinayo dilbo waxaada si wacan ayay kugu soconayaan dhegeystayaal oo kaama istaagayaan kaamana go-ayaan dhegeys maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teleteg laanta kugu dhow airtel soona qabsa lafta ee telefoji adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hish waxaaba intaasi kuu sii dheerregaysa inaad markaas aad ku naanoonayso adeegyada airtel money oo si bilash ah markaas lacag ugu dirsan karto dhegeysa waxaan sidoo kale ku biiri kartaa qadka shirkadda isgaarsiinta airtel maanta ku biir ah, sidoo kale eh, waxaad soo qabsan kartaa kana faa'iidaysan kartaa adeegyada markaasi kala doon simkaarkaaga airtel oo markaas wax- wax wax waliba aad ku adeegan karto adigoo adeegsanayso dhegeystayaal simkaarka airtel internetka ee telefoji wuxuu kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo fara badan sida inaad ka daawato xirfadaha oo aad ka barato waxa weliba qofka uu doonaya in noloshiisu ku hormariyo sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan cashirada dalaylaga iskuullada looga soo dhiibo dhegeysta goormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysan kartaa adeega foji airtel oo markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo qabso telefoonka casriga ama soo soo iibso telefoonka qadka wanaagsan airtel dhegeysta waxaana markaasi ka faa'iidaysan doona waa ka faa'iidaysan karaysa waxyaalo fara badan oo in badan markaasi kaa maqnaa si dunida markaasi olada- ola qabsato ulana jahan ula jahan qaado dhegeystayaal oo laga dano qofka in uu wax badan markaasi uu ishordhigo dhegeysta lu kaga faa'iidaysto iminkan dhaqaaq dhegeystayaal airtel fursada kuu noqoto mar weliba adigoo ka faa'iidaysanaya fursadaha kala duwan ee shirkadda ay bixinayso star 344 hash dhammaantiin subax wanaagsan aan saaxiibada leeyahay dhegeystayaal Ah, iyadoo markaasi saaka barnaamijka diiradda ku saarayno dabcan dhal- dhaliilada faraha badan iyo weliba iminkan shakiga ama sidoo kale eh, eh, arrimaha ku saabsan doorashada wadanka markaasi ka dhacday iyo sidoo kale iminkan rogaal celinta ama sidoo kale iminkan inuu soo ru- rujuuco ama sidoo kale dib usoo noqdo eh, asagoo bulshada ama ama shacabka la hadlay mase taageerayaashiisa la hadlay raila odinga waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga eh, ayaa hadda waxaa markaasi khubarada ay sheegayaan in markaasi ajendihiisa iyo qorshihiisa mar weliba uu rajeynaya in isbedelka uu markaas wadanka ku keeno ayaa hadda markaas u hirgelila keliya laakiin hadda waxaasoo dhan wuxuu markaas dhaliisha saarayaa waaxda eh, dabcan u qaabilsan doorashooyinka i e b c iyo sidoo kale maxkamaddii markaasi la doonaya inay ka cadaaladfasho eh, nidaamka doorashada wadanka ee ku dhacday iyadoo markaas weli aan faahfaahin markaas dhammaystiran laga bixin waxaa hadda laleeyahay dabcan how do you start preparing ama sidee markaas loo bilaabaya diyaargarowga doorashada ee soo socoto tan hadda laga soo gudbay teedi kale labada kun toddobiyo labaatanka dhegeystayaal hadda ayaa markaasi dariiqadeeda markaasi doonayaan sii xaaraan oo ay markaasi la- in markaas la soo saaro xubno markaasi wax wax weliba ka madax banaan noqon karo kuwo markaasi cadaalad ah sidoo kalena si hufan doorashada u qaban karaan dhegeystayaal iyadoo mar badan ilisku qalday systemka sida ay sheegayaan toddoba- waa toddoba iyo toddoba- waa toddoba iyo toddoba jirkan dhegeystayaal raila odinga ayaa hadda in badan markaasi ku no- kusoo noqnoqday iyadoo markaasi hadda markaas waraaqe fara badan oo murqado uu qorayo dunida ama caalamka u qorayo si markaasi faragelin loo sameeyo arrimaha markaasi iska hormaadka mar weliba ay ay ka dhashaan ee dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka wadanka ka dhacdo raila odinga ayaa hadda markaasi doonaya inuu manajgareeyo ama sidoo kale isku keeno xubnaha ee siyaasadaha ama sidoo kale xubnaha markaasi ka tirsan isagoo kasoo bilaabaya sida doorashadii wadanka ka- markaasi fuuq eh, dabcan qaylida iyo buuqa markaasi ka dhashay labada kun toddobadii ilaa iyo sanadkan hadda labada kun toddoba iyo labaatan waa la- sanadkan labada kun dhegeysa laba- waa labada kun laba iyo labaatanka doorashadii wadanka ka dhacday in markaasi niijab uu markaasi ka qaaday doorashada wadanka ka dhacayso ama ka dhacdo oo xubnaha markaasi ay hogaaminayaan eh, ay- ay- ay- ay- xubnaha doorashooyinka ee i e b c tani ayaa hadda markaasi keliya ilbiriqsi ku noqonaysaa sida looga baxsaday ama sida uga baxsaday shakhsiga hadda markaasi xukuumadda hogaaminaya ruto wuxuuna markaasi rajeynayaa ama uu ra- rab- dabaan- inuu rabaa inuu markaasi faragelin lagu sameeyo bal arrintan qaabka iyo weliba siday ku dhaceen doorashadii wadanka ka dhacday raila ayaa u muuqdaa mid markaasi aan ku qanacsanayn sidoo kalena aan markaasi rajabeelin sida markaasi ay ku qabaan sidoo kale eh, uu dabcan uu s- nafsadiisa ka- u qabo waxaa sidoo kale uu leeyahay shakhsiyaadka ama sidoo kale xubnaha markaasi azimiyo ka tirsan iyo sidoo kale taageerayaasha in markaasi la ilduufsanin ama sidoo kale eh, siyaasadda markaasi laga bixin tani waxay markaasi imaanaysaa kadib markii eh, clausa misoka oo xubnaha markaasi kenya kwanza ka tirsan ay doonayaan inay markaasi soo jiitaan eh, xiriga markaasi kusoo jiidaan sidoo kalena keenaan qayb markaas uu kaga noqday kenya kwanza laakiin taasi kalonzo misoka iska fogeeye ballanqaadka shaqadana markaas iska fogeeye sheegana in ay taasi isu cuntumaynin dhegeystayaal halkan waxaa raila markaas iminkan uu fariin u dirayaa sidoo kalena uu doonayaa in taageer taageernimada markaas ismiyi loo hayo in markaas shaki la gelin sidoo kalena aan looga faa'iidaysanin shakhsiyaadka markaas doonayo hogaamiyaasha shakhsiyaadka bulshada shacabka uu kaga doonayaa in markaas u dagaalamaan xorriyaddooda sidoo kale u halgamaan xorriyadda markaas qof waliba taageerada uu qofka shaksi kale u hayo ama xubnaha markaas ismiyo lomoja waxauna markaasi uu ka fogayaa waxaa loo yaqaano selfish interest dhegeystayaal ama qofka dantiisa ama danihiisa keliya wax walba ku fushanayo oo markaas kaga fogaado si markaas u eegayo ama qofka u ekaado wax uu markaasi nidaamka keliya uu ka doonaya mise nidaamkiisa dimuqraadiyada uu ku raacayo dhegeystayaal waxa uu leeyahay wakhtigan oo markaasi dabcan laga faa'iidaysto ama wakhtiga markaasi la doonayo inay kala geeyaan shakhsiyaadka xubnaha markaasi zimiola umoja ka tirsan ay tahay markaasi in ay doonayaan inay ku fashiliyaan sida markaasi raila uu sheegayo inay ku fashiliyaan hogaamka markaasi mustaqbalka fog ay leeyihiin mustaqbalka dhow ee umoja tani wuxuu leeyahay in markaasi xalkeeda loo heli doono doorashada wadanka markaasi ka dhacdo dhegeystayaal taasoo keentay ama u leeyahay keentaba in markaasi mugdi mar waliba la geliyo xubnaha markaasi taageerayaasha azmiyola umoja waxa uu ka sheegayaa in mustaqbalka ay doonayso in ay wadanka ka dhacdo doorasho xor ah ama doorasho markaasi cadaalad ay ku dheehan tahay iyo sidoo kale xubnaha markaas imikan ama shakiga laga qabo i e b c laga saara dhegeystayaal hadda waxaa markaasuu leeyahay in reform lagu sameeye dhegeysa mise dib u eegis lagu sameeyo dhammaan xubnaha markaasi ka tirsan i e b c ama isbeddel dhammaan lagu sameeyo si markaasi looga faa'iideysto qofka waddanka hogaaminayo waa qofke waana sidee waana sida cadaaladnimadiisa integritigiisa qofka iyo weliba qofka hogaaminayo xubnahaasi muxuu markaasi ka fahamsan yahay cilaaqaadka iyo weliba dhibaatada ku keeni karta waa dabcan oo cilaaqaadka siyaasiyiinta lala yeesho xubnaha weliba ugu sare iyadoo taasi hadda tuhunka ay tahay ugu weyn uu qabo dhegeystayaal raila omolodinga waana midda keentay dhegeystayaal in raila hadda markaasi xubnaha caalamka ama sidoo kale caalamka uu ka dalbanayo in baaritaano ay ku sameeyaan doorashada wadanka ka dhacday dhegeystayaal sanada labada kun laba iyo labaatanka bishii ama bilihii aynu soo dhaafnay ama bishii sideedaad agosto ee sanadkan dhegeystayaal waana hadda tan walowlka faraha badan ee keenayso in hadda dhegeystayaal uu ku kalsoon dabcan ku kalsoonaan karo in caalamka ay soo farageliyaan oona ogaadaan bal halkee culeysyada iyo dhibaatada iyo weliba gaabadka uu ku jiro iyadoo tuhunka welina dhanka kale ay ka qabaan ee i e b c dhegeystayaal arrimahaas insaanka dabcan barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal ma tahay mid markaasi iminkan uu waddada ugu xaarayo si markaasi dimuqraadiyo waddanka uu helo mustaqbalka fog dhegeystayaal iyo weliba doorashada soo socoto iyadoo hadda xubnaha caalamka uu iminkan ka codsanaya kana dalbanayo in faragelin ay ku sameeyaan ama sidoo kale baaritaano ay ku sameeyaan doorashada wadanka ka dhacday labada kun laba iyo labaatanka ama labada kun laba iyo labaatanka doorashadii hadda uu kusoo baxay madaxweyne william ruuto oo keliya waxyar uu kaga qaaday dhegeystayaal oo aada iskugu dhawaayeen laakiin pointka waxyaalaha markaasi barcentageka ama barcentka qofka loogu talagalay ayuu keliya waxyar kaga horey dhegeystayaal dhibcooyin oo ah laba barcent dhegeystayaal haddaba arrimahaas insaanka barnaamijka diiradda ku saaran ee kaga hadlaynaa bal hadda waxaa keenayo in markaasi iminkan kala fogaanshaha shakigaasi faraha badan in markaas haddana loo baahdo caalamka in markaasi baaritaano ay ku sameeyeen doorashadii waddanka ka dhacday dhegeystayaal ma tahay mid markaasi rajo aan dhigin raila odinga keliya doonayo si dimuqraadiyad ah in wax waliba markaas u dhacaan ogana ama u qaabsoomaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada iminkan siinaya laakiin intaan qaadka telefoonada saaxiibada siinin marka hore aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeysan waana shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal iminka safaricom haddii telefoon la-aan aad tahay nicli tooshla ah wadato maxaad sugaysaa iminka maa dhaqaaqdeed oo dhaqaajisita telefoon soo qabsatid safaricom waxay markaasi leedahay iminka macaamiisha waxyaala fara badan ayaan iminkan u qabanaynaa oo aan ka haqabtiraynaa talow maxay tahay waxyaalahaasi ila soco ilaa qaybta dambe macaamiisha safar macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah four g ah ay ku iibsan karaan labaatashin maalin weliba safaricom waxay doonayaan in macaamiishada ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub oo neo rey bro ah waxaana markaasaad ku iibsan kartaa labaatashin oo lala jeedo in maalin weliba labaatashin aad iska dhigayso ama isbuucaad dhigi karto mise bishii aad iska bixin karto inta adiga sagaalka bilood ay kaaga dhammaanayso lacagta diinta labaatanka aad qaadatay telefoonka fursaddan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ya two g three g adeegana waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo micnaheedu tahay in qofka tartiib tartiib iskaga bixinayo ilaa markaas ay kaga dhammaanayso dhegeysta dhegeyste eh, haddaba eh, waxaa markaasi loo sheegaya macaamiisha inay markaasi ka faa'iidaysan karaan tusaale dhegeyste markaad haysto telefoonkan casriga internetka waxaad u isticmaali karta waxyaalo fara badan ka faa'iidaysiga wax- waxaana ka faa'iidaysan karta wax fara badan oo in badan kaa maqnaa dhegeysta oo ay ka mid tahay xirfadaha googleka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa luuqadaha sidoo kale wax kaga baran kartaa dhegeysta waxaa sidoo kale qofku ka raadsan karaa shaqooyin qaybta markaas internetka waxaa sidoo kale qofku raadsan karaa qariirada google mapka loo yaqaano sawiro ayaa ku qaadan karta qofka bitri wanaagsan oo qofka markaa dabcan uu leeyahay telefoonkaasi waxaana sidoo kale aad arkaysaa gabdho fara badan waxyaala ka- kaga eh, faa'iidaysteen sida isqurxinta cilaanka iyo sidoo kale qofka wax badan oo kaga faa'iiday cuno karinta qayb ka ah waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeystayaal in caruurta ardada yaryar iyo weliba kuwa weyn oo iskuullada kolejyada akhrisa ayagana qaab online ah wax badan ay kaga qabsan karaan kagana faa'iidaysan karaan macaamiisha waxaa laga doonaya keliya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoon ah new neo rea bro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad markaas u fiiriso waxaa keliya mag- lagaa doonayaa inaad qaraacdo xidig shan afar afar afar gees kadibna xolo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad ka fiirinaysaa eh, waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhaqsiyaha badan aad si aad ku aado halkaasi kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa ah ama deposit dhegaysa halka baaqiga aad bixin- ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiiba iskaga bixiso aad markaas adigna telefoon qiimo wanaagsan telefoon qiimo jaban telefoon horumar leh ama telefoon meel fog aad ku gaarsiin karo si aad u hesho dhegaystayaal haddii aad markaasi fursaddan h- aad haysanin ama sidoo kale aad adigana haysato dabcan waxaa jiraan shakhsiyaad fara badan oona haysanin bal u sheeg sa- saaxiibadaasi ha ka qayb qaataan ha ka faa'iidaystaan telefoonada ha soo qaataan kadib waxaa lagaa doonayaa inaad qaraacdo xidig shan afar afar afar gees si aad qayb markaas uga noqoto lipa mudhogo mudhogo aana telefoon qurux badan aad usoo qaata dhegeystayaal bal iminkan qaadka telefoonada saaxiibadaha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonadaas baa iminkan siinayaa saaxiibada si ay uga qayb qaataan iyadoo saaka diiradda aan ku saarayna baaritaanada iminkan raa'ila udinga uu ka dalbanaya caalamka inay markaasi baaritaano ku sameeyaan doorashadii waddanka ka dhacday iyadoo markaas u muuqato in iminkan wad- dabcan uu xariiqayo waddo markaasi iminkan lagu lagu gaari kara dhegeystayaal ay mustaqbalka fog ee soo socdo ee doorashooyinka waddanka ka dhacda dhegeystayaal doorashada ayaa in badan markaasi muran fara badan la geliyaa iyadoo markaasi shaki fara badan laga qabo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c kuwaasoo lagu tuhma ama ay sheegayeen ama ay la leeyahay dabcan sida ay markaasi xubnaha aazimiyo ay sheegayaan inaysan ku kalsooneen kuna qanacsaneen dhegeystayaal hadda baaritaanadan ayaa hadda markaasi keenaysa in raila uu doonayo in baaritaano madax bannaan lagu sameeyo oo markaasi ka madax bannaan midda gudaha dhegeystayaal balse ay kaashanayaan caalamka khubarada markaasi gudaha ku sugan ee waddanka dhegeystayaal sida raila uu raadinayo dhegeystayaal haddaba halkay kalsoonida markaasi kenya ka adaysaa haddii markaasi loo baahdo xubno markaasi faragelin ee caalamka dhegeystan in baaritaano ay ku sameeyaan doorashooyinka waddanka ka dhaca oo markaasi muran iyo shaki fara badan laga kala qaado qadka telefoonka u hore dhegeystayaasha saaka ama dhegeystaha noo furayo waan ka xumay dhegeystahaasi rasiif ayuu igu soo galay waa hagaha qadka telefoonka iminkan siinaya dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta hal qad oo keliya noo shaqeyna waa kan waa kan safaricom waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka safaricom aan kugu celinaya ama safaricom aan kugu celinaya dhegeysta waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas oo keliya noo shaqeynaya dhegeysan waan ka raaligelinaya saaxiibada inkastoo aan ogahay dhegeystayaal aad u tiro badan ay doonayaan barnaamijkan ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda markay imaato saaxiibo fara badan ayay soo tabatarayaan si fikirkooda aragtida saliimka ay uga dhiibtaan barnaamijka yuusuf bakada barnaamijka daadiinayaan dhegeystayaal adigana ad ku mahadsantahay sida quruxdan ay noo dhegeysato inala socoto fikirkaada saliimkana aad uga dhibatay barnaamijyada idaacadda ka baxo dhegeystayaal waxaa markaas dhammaanteen naga go-an sidii aan u fahmi lahayn siyaasadda iyo sida u kala socoto dhegeystayaal waa inaad qayb markaas xubinaa ka noqoto dhegeystayaal dumarkana sidoo kale meesha kama marran in aragtidooda fikirkooda ay ka dhiibtaan arrimaha siyaasadda dhegeysta haddaba saaka waxaan diiradda ku saarana kaga hadlaynaa dhegeystayaal raila odinga iminkan dalbanayo in markaasi caalamka ay soo farageliyaan ama sidoo kale baaritaanaa madax bannaan ay ku sameeyaan dhegeysta doorashada waddanka ka dhacday haddaba halkee kalsoonida ka aadaysa haddii markaasi loo baahdo caalamka markaas inay arrintan baaritaano ay ku sameeyaan doorashooyinka waddanka ka dhacdo iyadoo kalsooni xumi markaasi ay haddana soo gelayso ama laga qabo guddiga doorashooyinka xudaha i e b c ma aha markii ugu horreysay guuldarra markaas raayila ay soo gaarto haddana dhegeystayaal wuxuu markaasi ku raja weyn ama ku raja weyn yahay in markaasi waddanka dimuqraadi ama cadaalad ay markaasi ka jirto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga walaal soo dhow fadlan iska gaabi magacaaga waa daa'uud oo lagdheeraa jooge daawud qalib soo dhowow fikirkeyga haddaan ka dhiibto mhm
dadkan reer kenya horta xoolo maaha haye
xoolaa kolba dhinacii madow yar jira loo hordhabaayo loo kaxeeya maxaa ula jeedaa
dadkan dee doorasho way dhacdo way dhammaatay haye
africa oo dhanna waxaa gubay un caalim soo fargelinaayo oo kursigan madaxweynaha isku diri unbaa africa oo dhan gubay haye soomaaliya etoobiya meel walba waxaa gubay africa waa caalamkan la sheegi aha
annaga ma doonayno caalam banaanka naga maro haye doorasho way dhammaatay dadkan reer kenya abaar iyo sixir barar iyo rafaad baa hayaa sax wax in loo qabtuu rabaa laakiin waxaa laga hadlayaa oo mustaqbalka fog een een daa'uud khaliif mustaqbalka hadalkiisa waxba iima galaa midka maanta joogo xoolihii baa naga dhammaanayaan daabadihii baa naga engegahayaan midkan maanta joogo waxa laga qabto dadka reer kenya caqliga malaca waa inuu dantiisa maanta joogto fiiriyaa oo caalamkan iyo waxaa la sheegaya laakiin laakiin laakiin daaw- laakiin daawud khaliif laakiin daawud khaliifa ugu xotabashada haddii wadankii markaasi kalsooni la-aan uu ka qabo isuma habboona inuu caalamka u dhaadhaco uu wixiisa ku gudbiyo Reyla kelibaa qaba reylana weligiiba wuu qabi jiray ha joogto dadki dadkan kale ee lasoo doortay dhulkii laga soo doortaa dhammaan haya madaxweyne midka ku jira unbaa noo eh waa shan sano wuu dhammaysanayaa waxaan rabnaa annaga dadkii in wax loo qabto annagaa dhammaan haynaa ma- aad baad mahadsan tahay daawud khaliif waa daawud khaliif dhankaasi lagdheera dabcan wuxuu leeyahay eh, kalsoonida keli waxay haysaa raila odinga oo hadda wuxuu leeyahay madaxweyne inkastoon ognahay madaxweyneha waddanka inuu ka jiro waa ay ka socoto laakiin waxaa iminka la fiirinaya dib dib loo raacaya ama tix- tixraac ay u doonayaan inay u sameeyaan qaabkee doorashada ku dhacday sidee ku ku soo baxay maxaa mar weliba isdabamarin looga sheekeeyaa ee shaki looga qabaa guddiga doorashooyinka xudaa i b c hadda raila wuxuu markaasi doonayaa in dariiqada saxda uu qaado ti- uuna raaco sida caalamka markaasi baaritaano ay ugu sameeyaan sidee wax u dhaceen maxaa laakiin kalsooni darra suma kasoo dabcan ma soo gelayso in waddanka markaasi kalsooni la-aan ee laga qabo ama guddiga ama xubnaha markaas ugu sare in laga qabo caalamkana markaas uu s- imaado baaritaano uu ku sameeyo qaabkee u dhacday sidee ku soo baxay sidee wax u soo dhaceen intee ka soo baxeen intee laga soo doortay tiradee dabcan wuxuu raayila hadda raadinayo waa intaas keliya waxa haddana leeyahay mustaqbalka fog baa laga hadlayaa si markaasi dhibaatada hadda taagan kuwa dambaysan ugu dhicin waa sida hadda raayila uqa uu leeyahay oo in dimuqraadiyad dhanka xornimada iyo cadaaladda loo helo qof waliba xilkiisa inuu ku heli karo guulaysan karo asagoo faragelin dhibaato lagu sameynin qadka telefoonkaasina walaal soo dhow magacaaga waan ka xumahay fadlan dhegeystahaasi ila wadaag ah, ah, ma qaban karno Eh, naga jooji ila wadaagtaada oo meel naga dhig Eh, uma baahni ila wadaag walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaca ii sheeg
waa cabdi macalin xuseen oo kasoo hadlaya burdaxar etoobiya ma garatay cabdi cali soo dhowow
walaalow haddii aan barnaamijkan horta ka qayb galay mhm
horta doorasho waa ay dhacdee allahna u imaano sax
markaan alxamdulilahi reylana waxaan u malaynaa kol iyo laba iyo saddex maaha intii alxamdulilahi doorashocaas ku guuldaraysa mhm
marka haddii kol guuldaraysa kol labaad guuldaraysa kol saddexaad guuldaraysa haddaad mar kastaba adigaas sabri weysa mhm horta niyow waa waa alxamdulilahi nasiib darra mataqaanaa aad iyo aad
waktiga hadda aan joogno abaare iyo alxamdulilahi sixir barar iyo rafaad iyo horta alxamdulilahi dadkii waxsuubaa ayaa mataqaanaa rafaad iyo sinac haye
markaan dawladna waa jirtaa madaxweynena waa la- laakiin laakiin taasi asagoo og eh, raila muxuu haddana uga hadlilaya dhaqaalaha waddanka iyo sixir bararka iyo abaarahan asagoo haddana muxuu caalamka ugu sii raadsanaya in cadaalad loo helo Eh, dabcan arrimaha doorashooyinka ninkan sidiisaba aniga hadda sidaan u arka Ha.
yani qalalaasa un yani madaxnimo doon haddaad waysan un qalalaasan dhig ma ogi kuma xisaabtamahayo shacabka iyo dhal iyo dhulka iyo dalka kuma xisaabtamahayo haye
marka aniga hadda waxaan dhihi lahay mhm doorasho waa dhacdee waa dhamaatay laakiin had- eh, intaan eh, intaad ka bixin cabdi cali maxay soo kordhinaysaa eh, caalamka inuu eh, dabcan baaritaano uu ku sameeyo caalamka horta oo sidiisa alxamdulilah wadi daawidkeega waaye ah ma- eh, wax horta dawladahan aad arkaysad waxa isku dirahay dawladaha horta dawladahan weyn waaye mhm
sababtoo eh, alxamdulilahi doorashadan markii ay dhacday ka damba aleyla guddigaa loo saaray oo alxamdulilah waa la filkidiray oo inay ninkan guulaysto waa lasoo saaray mogta sax midaan labaad waxay keenay aamin darro iyo qalqal iyo dhibaato badan ay horta keenaysaa haye ani marba ma aaminsaniba ha
marka aniga waxaan dhihi lahay dadkii aan la- laan rafaadinin dadkan aan ugu dhelin ninkan dal iyo dad inaad ka tag maba baana mm
marka dee ninkan dal iyo dadba ka tegi rabin aad iyo aad dadka inaad lagoynin maahaba aad baad umahadsan tahay cabdi cali etoobiya dhankeeda waxaa ku salem walaalkeen kulan aad baad umahadsantahay cabdi cali fikirkiisa ayuu ka dhibtay dhegeystayaal Eh, xigaha kale qadka telefoonkan siinaa dhegeystayaal iyadoo hal eh, qad keliya aan isticmaalayno waa lambarka zero two dhegeystayaal walaal soo dhow magacaaga yusufow yuusuf bakadow soo dhow shiraar jiraar waa saaxib haye Eh, waa ku salaam horta marka hore shukran
iyo horta macnaha ii sheeg haddaan bal in yar ku darsado aadiye
Eh, horta nin lala safto oo maxaan ku rahdaa ii sheeg hebel waa laga gardarnaa lala safto caalamkii ama lagu rogoyba aad iyo aad oo bulshadii isaga ka badneed ba aan la fayrin haye
khaasatan dawladahan hadda adduunka ugu xooga weyn aha
yow dhibaatay keeneen aad iyo aad
lacagta ayagaa haysta aha bangiyada ayagaa maamula aha
dunidii marka ayagaa madax u ah aha madaxnimadooda marka waxay u isticmaaleen shaksiga ay ayaga rabaan inay keenaan haddii laga guulaystana maxaan kurana ii sheeg haddii laga guulaystana ay yidhahdaan guushaas guul maaha haye
haddana waxay bilaabeen in ayaga jumuqo ayaga dhexdooda iyo wadamadooda ay dimuqraadiya ku faanaan ay dhahaan maxaan kurana hala tartamo aad iyo aad ninkii tartamay oo tartankii ku qanci waayena inay la saftaan oy waddan dhan u burburiyaan bay haddana keeneen haye
waxay keeneen ninkay rabaan maxaan kuraa ta labaatan sano inuu haysto aha oo ayaga dantooda ka shaqaynaya aad iyo aad kii ayaga ay rabina hadduu laba sano maxaan ku rahda ishee ku darsada shanta sano la doorto hadduu sanad ku darsada inay dhahaan waddanka dictatori baa yaa haysta haye oy foodo iyo dhibaato ku kiciyaan oo dadkaas ay burburiyaan oo qaxooti yacni ay u yaboohaan maaragtay ay ay galley u yaboohaan haye
yow dhibaatada horta dalalka waaweyn ay ka socotaa aad iyo aad dalalka yaryar oo lixdanka sane iyo kontonka sane iyo waxaan jiro aha waxay dhibbano u yihiin miyow dalalka waaweyn haye waxaa kugu daliila mhm ninka la yidhaha mele zanaawi mm labaatan sano u haystay sax dowladda maraykanka waa ku taageeraysa inuu haysto oo maxaan ku rahda uu dadka dhibaateey haye Ko- wadankan hadda meesha la yidhahdo maxaan ku rahda ogadenia ha dhibaatada ka dhacday waxaa waaye maxaan ku rahda waa mid falastiinna kama dhicin tan igula soo noqo marka dad inta jeela la iskaga xirtay maxaan ku rahda ii sheega xataa ilmo looga dhalay baa ka dhacday bal tan ku soo noqo
dowladda maraykanka marka waa kuwa waa- waa ku taageeraysay haye oo dhibaato umay qabin haddana weli waa kusii wadaa aad iyo aad midaanaan kusoo laabanaya marka aha
Eh, wadankan waxaa waaye sharci buu leeyahay maxaan ku rahdaa dimuquraadiya rasmiya ka jirta aad iyo aad waxay dimuquraadiya rasmi ugu jirtaa waa la kala guulay sax
haddii la kala guulaystay maxaan ku rahdaa madaxweynihii guulaystay asagoo guulaystay baa maxkamad lala aaday aad iyo aad wuu samray intii maxkamadda maxaan ku rahdaa ii sheeg ay go-aankeeda gaaraysa ay socotay ma dagaalamin waxba ma dhihin ma hadlin dad ma caayin ciidamo ma samaysanin kooxo lama bixin yacni dadka asaga siyaasiyiintiisa ahay lama hadlin waxaa waaye maxkamad baan sugaynaa haddii nala aqbalana okay waxaa weye waa nala dhaarina haddii nala aqbali waayana doorashaan ku laabanayna sax taasaaba dimuquraadiya aba mhm
madaxweyne maxaa ku rahay isheeg wadankaa waxaa la doortay xilka asaga markaas haya haddana mar labaad xilkii loo doortay mhm waa uhuru kenyatta mhm maxkamad baa la geeyey Mhm.
asagoo ciidamadiisa haysto awoodiisa haysto mhm
maxkamadda marka la geeyey wuxuu ku qancay maxaan ku rahay maxkamaddaas inay doorashada ku laabato aad iyo aad waa marka isaga rayla ay tartameen sax maxkamad baa maxaan ku rahay lagu kala baxay inkastoo marka dambe haddana asaga loo xukumay aad iyo aad wax dhibaataa ma samaynin oo ma dhihin anigoo madaxweyne awoodda ku fadhiisay maxkamadan iisoo fargelin laakiin weli tuhum buu qaa raila tuhunka marka waxaa waaye waxaa waaye nin baa hadda kahor waxaa la yidhi reer hebel muraad bay qabeen haye
nin baahan buu ahaa Mhm.
oo maarata u baahan maanta safkaas inuu ka ka qayb galo aad iyo aad waxaas muraad mayan bir maanta haddaan baan ugu joogo aqbalba ma ah
haddii aan waan aan joogin
haddaan baan ugu joogin aqbal ma ahayn bir Aadi, aqbal ma ahayn sababto asaga ma joogin sax
reela marka taas waa wuxuu wado haye marka sidaa marka adduunka waxaan u sheegayaa markaad waxaa leedahay raila wuxuu leeyahay eh, dabcan haddii aniga aanba lii dhaarin mise ani madaxweyne noqonin aqbalba ma aha ha waa la kala gulaystay maxkamadaa la isla aaday waa lagu soo kala qancay waa la isdaariyey macankuraday waxbaa laga saxiixay maalinkii uu ol- olaha soo bilaabay baa london looga soo saxiixay inuu La- ku qanci doono wixii kasoo baxa laakiin shi- doorashada tartankeeda.
laakiin shiraarow maxaa hadda marka eh, caalamka u dalbanayaa Eh, raila maxay inuu soo kordhinaysaa caalamka waxba ma soo kordhinaysa wuxuu rabaa aha inuu calwiyo haye biyaa moogtahay hadday fadhiyaan maarata mararka qaar waa la calwiyaa haddii aad rabto inaan la cabin aad iyo aad marka wartaana waa laga caddaay ha
oo da- dadweynaha ay ka cabayaan mar xoogaa maarata inuu calwiyo oo ninkaan xoogaa ka calwiyo haye marka calwiskii buu ku jiraa maogii Ah.
in laga gulaysto waa ogahay marka muraadka aqbal maaha wey wixiisa marka Aad- waa salaamaya saa shukran shiraar aad buu mahadsan yahay saaxiibka nairobi idaacadda aad ayuu mahadsan yahay waa eh, barnaamij waxyaalaha hoos buu hoos iga geliyaa Een, tusaalooyin sheekooyin yar buu hoos iga gelinaa baryahan shiraar aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi aan uga mahadcelinaya sida fikirkiisa aragtiisa saliimka oo uga qaadanaya ama uga dhiibanaya inkastoo aad u fahansan yahay siyaasadda xaaladda dalka saaxiibada kale qadka telefoonada siinaya soo dhawow walaal magacaaga
halo waa ku salaamaya asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maxamed ibraahim maxamed oo county madaxa qalabka xiriir maxamed ibraahim maxamed soo dhawow
aad oo aad wadaysanaya barnaamijka ee Ah.
suuqii rala odinga inuu surogal cadi aad iyo aad horta nidaamkan doorashada kenya horta cabaar ee lagu soo jiray een, maadaama een, uu yacni mar kasta een, uu duqa dhibaato ka sheeganayo aad iyo aad
waxaa fiican horta in loo guuro nida- nidaamkan kale oo parliamentariga majority leader ها Ee, mid- يعني majority, yani يعني حول يعني حول جدا ان laga baxo een, doorashooyinkan maxkam ee, baarlamaanka oo codeeyaan
all right all right yani ma- baarlamaanka qofkii cod bato inuu ra-iisul wasaaraha soo magacaabo هي ra-isul wasaare xogeen prime minister prime minister prime minister ku-xigeen wadanka ugu guura ficnaan lahayd هي sida u k camal een, si majority xisbigii een, xildhibaano bata inuu hogaanka qabto marka taasi ma badbaadin kartaa marka Raila
maxaa maxaa yeelay maadaama een, qaabkan een, maxaa yeelay hadda tusaale ahaan baarlamaanka ee, wuu ku badnaa ma garatay Mm.
haddii maanta xisbigiisa eh, parliamentary noqon lahay isagaa noqon lahay ra-isul wasaaraha ma garatay aad iyo aad marka nidaamka in loo guuraan jeclaan lahay maadaama een, uu wadanka khallaaso badan geliyey two thousand sevenkii iyo marar badan aad iyo aad
marka nidaamkaasaan jeclaan lahay in loo guuro ay aad u abaasantiin maxamed ibraahim maxamed uu mahadsan yahay saaxiibkaasi wuxuu leeyahay waxaba ha ka haboon howlahan dhan in markaasi een, qaab di- een, baarlamaani ah wax walba halkaas lagu xugmiyo wax walba halkaas ay ku dhammaadaan ninkan howlihiisa loo gooyo walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عثمان سودو aad baan u dhowahay bakad ma badanay aniga هاديات walaala horta ninka dhibka jira horta do- sidii loo sheegay khiyaartu sheegtay waddanka doorashuu galay هاديات si qurux badan baa loogu qancay صح
kenyana waxaa weeye doorashada u ficneed bay gashay اها shacabkaa codeeyey Mhm.
oo ay dhibooda ritay هاديات ma ahayn waxa la kala gatay si soomaaliya kale saddex boqol oo qof lacag la kala siina ma ahayn هاديات dad shacabkii baa codeeyey ninkay riteen bay doorteen isagana waa la doortay هاديات rayla hadda markuu waxaa weeye dadkii dhibaateeyey dalka dhibaateeyey اها
meel walba haddii la geeya ma qancayo هيا
waddanka reer galbeed inuu burburiyo oo caliwiyan buu rabaa khariba ma ahane اها rayla weligiisa ilaah wuxuu kursi ugu ilaalina dalkan ma- maslaxaba uguma jirin هيا dalka inuu baabiyo rabaa wax kalama rabeen haddii hadda uu madaxweyne noqon lahaana اها dalka kenya waxba uma qabteen ilaahay baaba naga qabtay laakiin een, een, intaas ta- taasi aad gaarin ee, cusmaanow caalamka hadda uu waxbuu ka dalbanaya haddii inta wax gudaha looga qaban waayo isbeddel eh, laga sameyn waayo i e b c dadka uu hadda wax ka tabanayo caalamkii hadda dadka inay soo fargeliyaan ama ay doonayaan in baaritaano ay ku sameeyaan doorashada qaabka u dhacday maxay usoo kordhinaysaa haddii xitaa runta loo sheego caalamka baar- doorashada maxay ta waxay baarayaan waxay leeyihiin maxkamadiinii baa ku qancisay dalkiinii baa ku qanciyey caalamka inay dalka kenya burburiyaan iyo baabiyaan maahane Mm.
waxba dal uma hayan hadday yimaadaanna kenya bay kala farfarayaan aada iyo aad waa lacala haddayba yeelaan waayo sax ma aha dalka kenya nabad weeye waa dal qaangaaray oo tabar galay aha
raila marka in la iska qabtaaba fiicnaan leeda dalkii iska qabtaan aada waad mahadsantaha sheekh cusmaan shacabka kenya iyo dawladda ha iska qabata raila waa fidnawade aada waad mahadsantaha cusmaan Eh, dhegeystayaal arrimahaas saaka barnaamijka diiradda ku saaraynaa keli waxaan diiradda ku saaraynaa maxay usoo kordhinaysaa haddii caalamka eh, dabcan iminkana raila uu ka dalbanaya in ay arrintan baaritaano ku sameeyeen qaabka doorashada u dhacday qaabka ku soo baxay guddiga i b c qaabka nidaamka ay ku fuliyeen sida eh, oo ku dhawaaqeen maxaa isbeddel ah oo dhegeystayaal eh, la leeyahay ama u dhexeeya dabcan hogaanka hadda iyo sidoo kale guddiga i b c maxaa markaasi eh, loo soo saari waayey ama guddiga eh, dabcan markay gudbiyeen ay- eh, u- loo gudbiyey dabcan oo maxkamadda sare ee cabdeemo sax ah loo soo saari waaye ee ku aadan qaabka nidaamka ay ku fulisay eh, dabcan i e b c ama sidoo kale doorashada ay ku qabatay dhegeyste haddaba tani ma tahay mid markaasi kalsooni darra waddanka gelin karto haddii markaasi caalamka loo baahdo in baaritaano ay ku sameeyaan wax waddanka ka dhaca iyadoo eh, wa- dabcan eh, howlaha do- dowladda ay jiraan qaadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
Alo, asalaamu calaykum Waalaikum.
waa no stress waxaan joogaa magaalada Mandheere noostale soo dhow
Een, waxa lagu kala tegay iminkan yacni caalam caalam caalamka ma ma kiyuu ka shaqeeyaa Mm.
rayle waxaan dhihi lahaa af dal iyo af muslim waxaas yaqaan Mhm.
dhirka dalka ka dhaafsa ma laakiin nostress maxaa u diidan tihiin eh, in caalamka u bandhigto baaritaan ay ku sameeyaan asaga hadduu ku qanacsan yahay annaga caalamada naga shaqeeya ee Kenya iyadaa isku filana waxeedina waa waa hagaagsatay oo laakiin haddii ka war laakiin ca- eh, nostress oo haddii eh, dabcan in badan uu wax ka tabanayo i e b c maxkamada uu ka tabanayo een, lo- sidoo kalena baaritaanadii waxyaalaha uu soo gudbinayo loo fulin layahay ama la arkaya in wax qaar ay jiraan aan asagu og yahay mise ay soo ay soo baxayaan soma arag marka inuu ku qanco caalamka baaritaano inay ka sameyn ayaga
horta caalamkan hadda wax taraa Falastiin wax u qaban lahay mhm
Ruushka iyo Ukraine iska celin lahay haye
marka caalamka saa burbursan hadda in wax la taro u baahan oo Kenya raashin looga qaado ha
marka wadankan waa dhisan yahay maasha allah waana fiican yahay ninka helayna waa helay ninka dhacayna waa dhacay marka raila dhibkaa dhaafaan dhela no stress aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal haddaba dadka maxay u diidan yihiin inuu dabcan uu ku qanco uu ku xasilo sidoo kalena raila dabcan wuxuu leeyahay waa in mustaqbalka fog la fiiriyo doorashooyinka waddanka ka dhacayo in la badbaadiyo kuwa soo socdo dhegeystayaal haddii ayaga markaas ama asaga ay ku dhaceen raila arrintaas hadda weli ku adkeysanaya uu leeyahay in sida saxda dhabta ah loo helo dhegeyste xaqiiqda ka dabcan xaqiiqda iyo waxyaalaha markaasi ka dambeeya arrimaha faragelinta iyo doorashooyinka soo dhow walaal magacaaga
Hallo, oo ku salaamaya magacaagii sheeg
salaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Kaba waa Xuseen Xabil Jariil.
حسين فلير Xabil Jariil.
حسين وسودو هيرك بس كنا قطع Abuu waan fiicnaa alxamdulilah waa waxaan la xanuunsaday.
ها
Noo hadda saaka waan waan socdaa alxamdulilahi rabbil caalamiin.
دابا صوت جيفين والديار سودو Abuu waan ku dhowahay هذه haddii aan u guda galo اه
waxna horta waa wax lasoo dhaafay اها waxna waa wax la haabanayo اها
wixii aad haaban oo hortaada ee horta sanco aad ku qabsato way kuu banaan اها
wax aad kasoo tegtana اه
waad lasoo dhaafto waa gabalkii shalay kuu dhacay عادي يا
maanta horumar dhaqaala wadanka oo la wanaajiyo arrintaas taa un bay ku ha- ku habboonta maahane اها
taale oo mm, meelo kale aad oo maxkamad ma maxkamad baa la dacweynaya ma kenya baa la dacweynaya ma aslanba meeshan ninkan hadda wuuba tegey اها intaasoo jeer buu maxkamada tegey maxkamadihiina wax un bay soo saarayeen هي
daliil waa loo waayay هي
hadda ma kenyaan oo dhan buu dacweynayaa ma asaga xaquuq uu leeyahay uu raadsanhayaa nin kasta intan kenya ku nool intuu meel iska dhigay asaga keliya xaquuq raadsan اه ee dal iyo dadba inuu baaba'aan rabo اها
maxaa laga sugayaa waay oo la- oo laakiin dhinaciisa- laakiin su xuseen xuseen usuba laga yaabo in danaha iyo mustaqbalka kenyaanka uu ka shaqeynayo laakiin dadka aysan fahamsaneen
dee wixii wixii horta waxa ku hay adigo aad garan haye
waayo hadda meeshan kama muuqato horta dhaqaala haye
daliil wuxuu iska raadsanaya asaga uu madaxnimo ku helo عادي يا
ani aan madax u noqdaa meesha ku taallaa ma ogi hadda kenya baa waxa ka maqan yahay Aha.
meeshan kama muuqato haye
ilaa anu wax iga maqan yahay hadday noqoto Aha.
dadweynaha ka badan aad iyo aad
ninkana meesha wuxuu ku deliisanayaa dogaa la dhacay mar kalaa la dhaceen arrintiisu untaa ma ogi kenya baa wax ka maqan dadka kenyaanka ama raaciyada ah ama dawlad baa noqota yaa wax ka maqan yahay waxa xaquuqda ee maqan baan raadinayaana Aha.
ani uma arkin inkastoo gabagabadii aan soo gaarnay bal aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsiinta airtel legistel haddii iminkan aad airtel aad isticmaalayso dabcan four g airtel haatan waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojinaysay adeegyada four g aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo adeegiisa ma la socota in airtel uu yahay mid markaas aad awoodi karto aad ka helayso faa'iido fara badan maanta ku biir qadka airtel adigoo adeegsanaya star three three four hash ama xidig saddex afar waa saddex saddex afar afar gees hadda markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma ah mid markaasi kaa go-ay ama kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma baha mid markaas culays waa lagaa haqabtiray oo in badan haddii aad farta qanini jirta maanta fartaada ma qaninaysid oo waxaa noqon doonta mid qoslayo oo sheekadiisa iyo weliba aragi waxyaala markaasoo daawanaya si wacan ugu ugu socoto sheekada dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tel ee teglaanta kugu dhow airtel dhegeysalefo g soo qaado waxaaba intaasi ku sira dhegeysa inaad markaas aad ku naaloonayso adeegyada airtel money waa si bilaasha markaas lacag aad ugu dirsa- aad ugu dirsan karto waxaana sidoo kale aad ku diri ama u diri kartaa shirkadaha kale isgaarsiinta markaad wax soo iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adeegyo markaas adeegsanayso siinkaarka airtel ee shirkada ay doontaba haba ahaatee internetka airtel ee four g wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaalo fara badan sida markaas inaad daawato xirfada oo aad markaas ku barato sidoo kalena caruurta waxay markaas ka muraajiceysan karaan casharadooda iskuullada looga soo dhiibo iyadoo markaas taageero ay ka helayaan waalidiinta iyo sidoo kale dabcan eh, caruurta kale guriga jooga oo fa- dabcan u furi karaan internetka ama qaabka markaas onlineka caruurta dhegeysta goor waa si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karta adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta ku soo iibso telefoon simkaarka ama foonka oo hel qadka wanaagsan oo airtel dhegeyse oo markaasi noo sheeg waxaa markaas iminkan uu uu wax badan uga faa'iidaysatay airtel four g star three three four hash star three three four hash star three three four hash ima xidig saddex saddex afar afar gees dhegeystayaal iminkan ku biir ayaan ku leeyahay bal iminka gabagabadii aan soo garay dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Eh, inkastoo hadda qadkii kale ee airtel isagana waxa laga qabtay laga bedelay iminkan dhegeysta uu shaqeynaya fadlan waa ka qayb qaadan kartaa lambarka kale eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaan iminka gabagabadii aan soo garan bar laba iyo saddex dhegeystaan siinaya khadka telefoonka si fikir ku aragtida uga dhibtaan barnaamijka saaka diirada ku saaran kaga hadlaynay iminka raila markaasi doonayo in eh, caalamka markaasi baaritaano ku sameeyan doorashadii iyo weliba sida guuldarada asaga markaasi ay kuu suurta mise uu ku waayay doorashadii waddanka ka dhacday dhegeystayaal adaba taasi maxay soo kordhinaysaa dhegeystayaal iyo weliba kalsoonida waddanka markaasi xubnaha marka kalsoonida markaasi hay-adaha eh, madaxa banaan ee doorashooyinka iminkan kalsooni noocee ay ka qabi karaan mase ay ka qabi karaan xubnaha soo socda inkastoo laakiin ayaga leeyihiin ay markaas iminkan wad- eh, dare- waddo ay markaasi sii xarayaan mustaqbalka fog ee doorashooyinka waddanka ka dhaca taasoo markasta eh, mar kastaba keento in shaki laga qabo guddiga doorashooyinka xudaa i b c haddaba taasi ma lagu maku- dabcan muku rajawan yahay mise muu ku kalsoon yahay raila in baaritaano ay ku sameeyaan wadamada caalamka dhegeystaan mise caalamka doorashada waddanka ka dhacday ma u muuqataa in markaasi danaha iyo mustaqbalka waddanka inuu u danaynayo raila odinga uuna ka shaqaynayo si dhibaatadan iyo isqabqabsigan iyo kala fogaashahun markaasi soo baxo ama soo noqnoqda ee wakhtiga doorashada si looga gudbo dhegeystaha waraan siinaya barnaamijka barqa wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu Eh, saaxiib magacayga waxaa la yidhahdaa xasan cali waxaana joogaa eh, countiga gaarisa magaalada masalani soo dhowo xasan cali Eh, walaal horta wax haddaan kuu sheego raila eh, kolley cod badan kenyaanka uu ka haastaa Mhm.
wax yar oo ah dee nasiib darana waa jirtaa Mm.
Eh, xagga eh, wax badanna wuu soo qabtay hadday noqoto countiyaasha waddanka iyo waxyaalo fara badan haye laakiin kadib eh, siyaasadiisa eh, wax yar bay oga halaawday siyaasigii raila waxay ku halaawday horta eh, un uu ku waayo codka in uu wax uu qarin lahaay uu soo bandhigo yaa maqashaa waan ku maqlayaa saaxib wax wax badan uu qarin lahaa wax badan la rabo inuu qariyo inuu soo bandhigo asoo mar inta ka hor ka hadlay eh, soomaalida waxaa jirtaa in ay ku hor yihiin gaarisa wajiya mandera lacag badanna ay qaataan lacagtaas ee kulyo ay ka dadbadan yihiin waxyaalo fara badan buu ka hadlay midda labeese wuxuu ka hadlay markuu kuuraha hal bile ka dhinaa iyadana wuxuu ka hadlay in dad la nacban yaho uu usii magacaabo wasiire iyo waxaan loo baahnayn sidii bambaaso oo kale ninka aada loo nacban yaho oo magaalada cusuryada ku sameeyey joho uu dhaho waxaa laga dhigaa wasiirka dhulka taas Ayagoo hadda dadka- dabcan taasi hadda kama hadlayno Eh, waxaan ka hadlaynaa keliya maxay soo korinaysaa in caalamka loo baahdo eh, in ay markaasi baaritaano ku sameeyeen qaabka doorashada u dhacday inkastoo hadda uu asaga ku kalsooneen waxba ma soo kordhinayso ee, kenya waa wadan xore waa wadan madax banaan waa wadan maxkamado qabo waa wadan ee, shacabka koreada ayaga ayaga xornimo ku ridaan waa wadan kala dambeyn eh waxba uma soo kordhinayso ee, anigu waxaan u dhan lahaa ee, dowladan waxay baabi'isa ee, Ki- ee, kibaki regime waxay baabi'iyeen moy regime waxay baabi'iyeen kenyatta regime Shukran.
railan railan asagana ee, was- asagoo haasto aqlabiyada baarlamaanka asoo u badan laga iibsaday marka eh, niyo wax soo kordhini male hadde kolley aad iyo aad odaygii odayga saasaa looga taqalusay shukran aad baad umaadsan tahay saaxiibkaasi waa fikirkiisa xigaha kalaan siinaa walaal soo dhowo magacaaga
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adeer calosow soo dhowow ilaahu haleynima waxweyna cadaadu waa runtaa
qowmiyadda soomaali la yidhaah waa iska guulkunooled mogtahay taa um ka hadal iska daa qowmiyaddan taad um adina soomaalida baa ka tirsantahay bal adeer calosow bal taada ka hadal aan dhegaysane katirsaa laakiin guul waxyaabtaada waa inaad sheegto haye Waa inaad isamaanta maaha guulku nool wey aa sax maxaa hadda rail anigu waxaanba dhihi lahaa yowsan baaritaan hala sameeya dhihi haye kan ilaahba fashil ku filan maxaa ah boqol maalmoodaa la qabsaday aa la la qabsaday haddana hal sanaa la yidhi oo ma haddaba hoggaana dalka la daldalayay Aha.
waa dhammaada bishii arooska ma garat haye
marka waxba yowsan dhihin hala baaro iyo maxaa laga baaraya maxaa haddii la baaro hataa maxay sheegayaan Ba- ba- wa- wax la xaday oo aan ognahay oo tuuganimo oo iyo isdabamarin weyn ay ka dhacdo oo aan ognahay laakiin eh, adeer eh, adeer calisow eh, suma haboono eh, asaga inuu taa ku qanacsan yahay caalamka inay baaritaano u sameeyaan qaabka guuldarada ee ku dhacday iyo qaabka eh, guddiga doorashooyinka xu- eh, eh, ku qabteen doorashada maxaa ugu hor maxaa u diidanta marka asaga asagaaba ku qanacsane waxaasoo kirigla iyo iyo iyo waaki ribod iyo maxay ka dugan yihin hadda kiriglaba soo ma jiri jirin hadda kahor haye waa gooniyan maa ka soo baxay adduunyadana weli waa socotaay laakiin taasi gudahay ahayd laakiin tan wadankaanu ah, maya kirigla ninka soo afrika laga keeno waayo waxaa weeye wadankaanu doorasho xuriga xalaala kama dhacdo marka ninkii mar dambe doorasho aada asagaa waalane Eh, waxbana dowladdaanu hadda meel ma gaaraysa hadda kenya meeshay u socoto waa ujeednaayo waxba ay isku daarin waxaan qashinka
adeer calisow aad baad umahadsan tahay faa'iidale maaha waxaan tuugada shukran adeer calisow wuu mahadsan yahay Een, inkastoo barnaamijka cay uu ka maran yahay ama cay uusan eh, ku jirin dhegeystayaal een, cay lagama ogolo adeer calisow wuu mahadsan yahay soo dhowo adeer eh, calisow aan kuleeyahay Een, xigaa kale qadka telefoonkan siinayaa een, adeer calisow waan ka gudbayaa aad iyo aad Eh, dhegeystayaasha eh, dabcan oo lagu kala arduwen laakiin muhiimadda waxay tahay oo keliya eh, in siyaasadda keli la fahamsan yahay muhi- muhiimadda xigtana ay tahay in laga doodi karo laga hadli karo iyo halkaan u jeedno anaga ama halkaan ka hadlayno tusaale maxay soo kordhinaysaa maxay kaga dhigan karaysaa amase kaga noqon eh, noqon kartaa in baaritaana dabcan la sameeye macaalanka ay yimaadaan baaritaana sameeyaan qaabka ku dhaca doorashada si asagana uu kaga dabcan uu ugu fi- ugu cu- u- urfiyowaado ama urfiyo uga qaado guddiga i b c haddii markaas reform ama isbeddel lagu sameynaa lagu sameeyo dabcan wuxuu ka hadlaya raila fahan wuxuu leeyahay mustaqbalka dambe ee dimuqraadiyadda wadankan uga hadlayaa si aytan u dhicin mar kale oo noqoto wadan xor ah oo qof walba codkiisa dhiiban karo codkiisana meesha u dhiibta sax u mari karo xigaha kale qadka telefoonkaasina walaal soo dhowo magacaaga alo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakad waan ku salaama sahraa laydhaha isliyaan kasoo hadlayaa oo sahre soo dhowow horta yuusuf aniga waan soo dhaweynaa odaga inuu dacwoodo ma fahamta sax
waala waayo soomaalida waxay dhahdaa intii uurku buki lahaa intii caloosha buki lahayd cagtu ha bugto ma fahamta aad iyo aad ha shaqaafiyo intii isleeyahay calishaan waad ku helaysaa wixii oo xaq ahoo kaa maqan ma fahamta haye laakiin haddar wadanka in la carqaladeeyo ma ficno haddar waaba sidaa sheegtay dadkooda in badan ma fahmaya umanaa waxaa tidhi doorashadan kama uu hadlayo iyo waxa haddar taagan laakiin wuxuu ka hadlayaa futureka soo maaha aad iyo aad ah hadda futureka wuu ka hadli karaa qofka lama dhihi karo gacmaha laabo meel fadhiisa ma fahanta waa sax wixii aad dareemaysa waa inay kaa maqan yihiin ama dulmi aad isleedahay cadow aad tabanaysa waad ka hadli kartaa laakiin hadduu haddana dawladda ammaan noo siinaayo aanan daraayo iyo carqalad kale taagnay jirno annagu waa soo dhaweynayna inuu dantiisa ka hadlo meeshuu doonana ha geysto asay jirtaa ma fahan haye marka soomaalidana waxay dhahdaa nin daad qaada xumbo cuska ma fahan mhm marka mucaaradku waxa waaye mucaaradnimadooda ha haystaan wixii ay qaban karaan ha qabsadaan laakiin anuu rayla waan soo dhaweynayaa inuu inkastoo aanan taageero u ahayn laakiin laakiin saarey laakiin saarey may habboon tahay in eh, dabcan waddamadaas ay soo farageliyaan in baaritaano ay ku sameeyaan xubnaha eh, guddiga oo weliba ah kuwa madax bannaan ah, oo i b c ah anigu ma jecel caalamka lagu sheegayo waaba cuqubada adduunka ka taagan ma fahan haye adduunka m- markii arrinta loo hadlayo so adduunyada maanta especially africa iyo iyo iyo maanta waxa baabi'iye iyo iyo middle east waa caalamka la sheegay ma fahan sax afadali inuu a- an african union dhexdooda u dacwada la qaato laakiin caalam shishe hadduu faraha soo gelay weliba special maraykan iyo reer galbeedka waxa waaye wadanka meel daran buu afka saaraya ma soo dhaweynaya laakiin africa dhexdeeda ha ku dacwoodo ha ka hadlo waa soo dhaweynaya qofku inuu intuu caloosha uu ka buki lahaa inuu cagsi bugtaa fiican oo wuxuu qabsan karo qabsada laakiin caalam maba soo dhaweynaya waxa adduunyan maanta jiba waayiga khayran kuu rajeynaya insha alla shukran mama sahra way mahadsan tahay sahre islii xaafadda ay naga soo wada dhegeysan eh, islii ma ahan nairobi gudaheeda inkastoo ay ii sheegin meesha eh, special ay iga soo wacayso maamada Eh, way mahadsan tahay siyaasaddan aad bay ula socotaa fahansan tahay fikirkeedana ay ka tu- ay ku tuurata maamada maasha allah waa gabadh u horeysaan filaya fikirkeeda gabar soomaaliya ka dhibaad waa soomane soo dhawow soomanow
yuusufow waan fiicanayna alxamdulillah baambara weeye war soomane balanbala ka waran no waan fiicanna horta satii markiiba horta dam naga yidhi afar beri afar maalmood oo dhan
hilib macaanaa wax oo dhan waa isla hallaabeen haye
adiga reer baambadaasi midna ka qabatana waa iska diiday cafan wa raali noqda raali noqda bal sameyn baa inagu xidhan meelaha bal orgii ka soo gad maanta aad u qashi dadka
bas samaynta waan kaa qaadane aad iyo aad barnaamijka haddaan u galo ha
horta anaga wadanla kenyaan joognaa aad iyo aad
waa wadankan waa xor waa wadan madax banaan aha
dawlad baan dooranay way soo gashay waa la dhaariyey caalamkaa la dhaariyey caalamkaa joogay haye
meel lagaga noqon oo dib loo fiirin warkeeda ma jiro haye
ninkan ruto markuuraha ku jiray wuxuu yidhi quduus axmed uu yidhi wiilkii raila odinga ahaa laga dhigu yidhi i b c chairman sax
waan ku qanacsan uu yidhi haye
marka had- dadka annaga dad baa naga dhacay dadna wuu helay adduunkana baa taa eh Mm.
marka wax dib loogu noqon ma jiro waxa caalamka umaana ma jiro annaga qalalaasa diyaar uma nihin waddanka inuu hor socdo oo horumar gaaro twenty twenty seven allahana gaarsiiyo soomale aad baad u mahadsantaha shukran waa ku salaamay laakiin no bal sasiberka balkaada waa rafaadsane waa tahay waa in si deg deg hadda eh, fariin loo gaarsiiya k eh, k p l c ama kenya kuwan korontada dhegeystayaal eh, waxaan leenahay balambala dabcan way cabanayaan eh, dadkana dhegeysanaya oo ku shaqo leh arrintan eh, kenya power lighting waa inaad si deg deg aad ku daysaan eh, korontada sababta haddii ma garan inay cilad jirto iyo in kale haddii cilad jirtana dee waa loogu talagalay dad baa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan fadlan waa inaad xalisaan dhibaatada balanbalaa ka taagan ee koronto la-aanta ah afar maalmood ayuu leeyahay soomale inkastoo laakiin xaqiiqa u hay laakiin asaga afar maalmood buu leeyahay Wal- inka marar qaar in la kala ogaado bal inta ayada k b l c ama kenya powerlighting hadday dhaha laba maalmood bay maqneed iyo haddii hal maalmood dhahda dad kale in la ogaado waa muhiim ayadana laakiin labada labada dhinac in la kala ogaado waa muhiim laakiin waxaan leenahay si deg deg ah waa in markaasi maanta ay u helaan maanta ma aha hadda inay helaan shan daqiiqo kadib dhegeystaha khadka ugu dambaan sinaya kadib barnaamijkan soo xiraya dhegeystayaal barnaamij madasha maqli doontaan yuusuf gaas walaal soo dhowo magacaaga
yuusuf oo waa salad gurdoon salaad gurdoonow soo dhowow saaxib Ah, laba daqiiqa iyo harta u jeedaa cafan ha
ah bo waa salaamaha marka hore Shukran.
adiga iyo muscab iyo mawlid iyo dhammaan tiimka shaqada ku jira iyo dhegeystayaasha Mhm.
miyow haddaan su-aasha toos u abbaaro aad iyo aad horta waxay usoo kordhinaysa male ilaa ma og tahay faa'iido dhow iyo faa'iido fog aa laga fiirshaa siyaasigu waxa uu maarata ilaa asagaan leenaha marka een, su- wadanka qaybta dambaha su-aashaaday ku jirtaa oo ah maxay kalsoonida wadanka u dhimi kartaa sax
marka labadaba haddaan isku soo koobo dee horta maba dhacaysaba saan aaminsan aniga waaqiciga dalkan iyo caalamku sida u shaqeeyo iyo sida maanta ay nidaamka ugu qacsanan yihiin iyo siday observerska uga ahaayeen ama maxkamadii ha ahaato ama almasaarkii ama legitimate wax la yidhaha ama oo sharciyadda ay dowladdan haysato markaan fiirso Mhm.
wax hadda intaafiyas inay lasoo farageliyo kenya ku qasbi karaa horta meesha kuma jiraanba Haye.
in laisku xijiya maahan moogta sax laakiin een, eh, qofka siyaasiga moogtahay nin horaa odaya ka dhawaajiyo shaksiyan adiga inaad dhantaada keliya ka fikirta ma waxa inaad xakunto aada rabtay oo aada dacwada u tagtay waxay ahaad moogtahay populationka kenya moogta dal kale ma ahayn صح marka dadweynihii oo dhan eh, inta jeesh eh, qaybtii maxkamadaha hay-addii oo ilaa hay-addan xuduudaha iyo doorashada xil saarano Mhm.
hay-ad dowladeed maaha fulinka ma tirsana moogta maadiya ayadii aad ku qanci weyday qaybtii cadaaladda oo meesha ugu dambeyda tagtay oo heerar kala duwana waa waa oo inaad ku qanacday ahayd marka museyga waxaan dhihi lahaa anoo aad u cusmaynaya inuu u leexiyo jeeshkiisa oo dhan eh, mucaaradnimadii lagu yaqaanay oo maanta dalka u baahan yahay marka time kale iyo iska dhuminaan lehi lahay wax siyaasadaho maanta uu ka helayo maba dhacayse lacala hadday dhacdana ma jirto midda kale waxaan ku dari lahaa barnaamij badanaa soomaalida ka dhadhacsan wadanka naga markaan joogi jiray anoo yar aan maqli jirin wax jira oo moogtahay jabaan iyo waxaa la yidhi iyo wadankaa la yidhaha brazil qoodihii jabay da- second world warkii ahaayeen moogta aad iyo aad marka waxa la yidhi jabaan waxay tiri xageen xageen weakness xageen ka liidanaa صح marka waxba isweydiiyeen halkaasay eh, horumaray eh, eh, ay saareen wejiga aad iyo aad kuwaana waxay dhahaan yaana shaqoole aad iyo aad marka waxay dhahaan mu'aamarat nadariya dhahaa carabiga een, een, correspondence theory. macnaha sh- tafsiirka shirqoolka ku dhisan dowlad hebla saana dowlad hebla nagu soo buuxaysa dowlad hebla noo tashanaysa anigu dadka eedooda saara dalal kale maahi afrikaankaas kamid maahi aad iyo aad anigu waxaan aaminsanahay dalkaanu waa isku filan yahay sharciyad ku filanna wuu leeyahay waana dalka keliyaho afrikaanahoo laba jeer saddex jeer maya yiri wax oo executive ay gaareen ama eh, maaragtay waaweyn oo arrimo masiiriya ah marka anigu yaan maraykan iyo reer galbeed iyo midna dabcan dana waa jiraan afrikaanka laga leeyahay laakiin cid si toosa kugu soo mutuxaysa male adiga inaad ogolaato mooyaane ma fahan صح ogolaashahana waxaa kamid a in nin dhan oo dalka inuu xukumo rabo maanta uu yidhaahdo waxaan abiil u qaadanayaa maxkamadaha caalamiga marka intaasaan kusoo koobi lahay oo indhaha Shukran, gudaha sahab.
lasoo fiirsho yaan caalamka lagu caalamka waxaa istaraa maanta midka yukrain badbaadiyo waay adana kuu salaama walaal aad baad mahadsanta salaad guurdoon saaxiibkaas uu mahadsan yahay kakuma ee dhanka aalada live-ka idaacadda saar fm halkaas inagala socda dabcan fursadda markuu helana ee qadka u saamaxana dee saaxiibkaa ma gabado toos ayuu usoo beegs- waa toos ayuu usoo beegsadaa fikirkiisa saliimkan uu ka dhibta barnaamijka aad baan u salaamaya saaxiibkaasi iyo saaxiibadii markaasi kasoo horeeyey barnaamijka ka qayb qaatay bal iminkan aan soo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka aw gabdhaheydii awa gabdhaheydii waxaan leeyahay gabdhaha in layga ciila ma rabo gabdhaha in layga ciila ma rabo waa inay soo qaataan teleefoonadan oo mar- safaricom meesha ay dhedhigtay ee in iska soo qaata adeerayaalow ee shanta boqol anigaan iga bixinaya een intaasuu gabdhooda shan shan boqol ka bixinaya waa gabdhii haddii een loo ogolaado toban gabdhood ayaa markaasi shan boqol iyo labaatan shilin siinaya waa shan boqol iyo labaatan shilin imisa waa shan boqol iyo labaatan shilin iyo toban gabdhood la siinayaa ama aan siinayaa ee dhegeystayaal si telefoonkaasi usoo qaataan laakiin marka hore haddii lagu ogolaado ee fadlan marka hore waxaad qaraacaysaa een, xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash Ee, ka- haddii lagu ogolaado kadib fariintaada messajkaada ay la soo wadaagaysaa kadib telefoonkaa soo qaadanaysaa ee depositkan kaa bixinaya ee shanta boqol ah iyo sidoo kale labaatanka shilin ah maalinta u horeba dhac wejigan kaaga dhufanaa adeer adoo xaragoonayso oo si fiican u xaragoonaysa wadada maraysa leeyahay war gabadhii bartu- ba- ee, ee, dabcan batuule ahayd Ee, war maanta xaragaa ka dhacaysa oo walaalkeed miyaa telefoon ku keen maya maba la ogaba gabadha ilan ee, in telefoonkaba yo allah ay kusoo qaataba inan gabdho badan waxaan arkaya ciilan oo marka qaar ay gabdho kale ka dalbanaya leeyihin walaalay telefoonkaadi isi sawiraan ku qaadan raba wiil baa nairobi jooga isoo wacaya maantu le ma isoo dirti sawiro abay kaal igaga qaad oo abay howlaan ku qabsan raba gabadhii baa markaa la ciilaya ani gabar la ciila ma raba inaan maqlo inaan arkana ma doonayo iyo gabdhaha la ciilin waryaa Een, telefoonada waa in si deg dega gabdhaha ay kusoo qaataan haddaba telefoonkan aan soo qaadano oo xarakayno wiilashan waxaan leeyahay inagina telefoonada soo qaata waxbarashada iyo weliba shaqada marka waa ku raadsan kartaan wax walba uu niiga daafici karaa wax walba uu niiga qaban karaa bal telefoonkan aan soo qaadano waa telefoonka new neon raybro labaatashin oo keliya waxaan leeyahay weliba gabdhaha markaas cunto xumada ku yara xun maarata ama cuntada saa u aqaan gabdhaha isku mid maahay qaar waxaa jiraan fariid ah cunto macaan karanayan qaarna is- maarata maasha allah iska ah waa saxi haa marka waxaan leeyahay gabdhaha waa in ayagana cuntada ay ka bartaan qeybta youtube-ka waxaan aad ay kala socdaan oo biyamiirka ah ee arkaysa nooc nooc ah nyaanyada dhex ordaysa ee fiyaasiga dhinaca ama baradhada dhinaca ka ordaysa ma ahan Inta- dadka soo hordhigtaan aa leedahay maanta waan ku rafaaday cuntadan baan karinayay waxba ima qabanaysa maxaad waxaas yaroo keliya wada walaaqday maxaa waxaan leeyahay cunto dhadhan leh waa inaad karisaan qaybta youtube-ka ayaan iga sahlaysaan maxaad sugaysaan gabdhahayga waa inaad soo qaadataan haddaba dabcan shirkadda waxay ku leedahay ka faa'iideyso eh, dabcan een, saaxiibadaasi shirkadda waxay ku leedahay mar waliba macaamiisha inay ka faa'iideystaan waxyaalahan wanaagsan aan u keeno een, adeegan macaamiisha waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonkaasi casriga ee 4G aad ku iibsan kar- oo sidoo kale eh, labaatishiin aad bixin kartaa haddii aad maanta aad bixin weyso isbuuc aad bixin kartaa waxaad sidoo kale bixin kartaa bishii dhegeystayaal safaricom waxay markaasi doonayaan inay macaamiisha ka faa'iideystaan fursadahan internetka waxbarashada wax walba u sahli kara dhegeystayaal telefoonkaasi waxaad hadda dhegeysta aad iibsan kartaa telefoonka new neon ray bro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin fursadan keliya waxaa ka faa'iideysan karaa dhammaan macmiilka isticmaala mulika mwizi waa telefoonka tooshlaha ah loo yaqaano telefoonka kenyaanka uu yaqaano kabambe waa kan yaroo yaabka yaroo kun yara macaan ee kaama dhacayo oo de- telefoon aad u kuusan ma aha laakiin dhibkiisu cad betriga maanta oo dhulku kaga dhici betriga waa meel kale iskaga dhici ee dabcan ilmihii baa as- afka iska gashanayaan waa tooshile markaasi ee te- telefoon macna be iska dhaadig marka ma doonayo telefoonadaas in gabdhaha ay haystaan oo marka qaar xitaa markay suuq aadayaan guriga kusoo dhaafayaan ma doonayso in gabdhaha suuqa ay la soo aado waxay dee- waxay dee- intaas waxay ka cararaysaa gabadha markay suuqa ay joogto adeeganayso in wiil maaragtay in de gabadha maasha allah gabdhaha aad bay u quruxsan yihiin soomaaliyeede markay gabadha xaragoonayso oo suuqa aadayso ama suuqa ay usii socoto in wiil ay iska hormaada mise mid baabuur iska wato mise boodha boodha saaran wax un tugtug saaran wax unbaa gabadha la hadli wax unbaa la hadli waay inay marka lambarkaad ii qor waxay diiday telefoonka tooshina ay soo bixin marka waxay dhihi walaalow telefoonka ma haye ee, gurigaan uga soo tegay bal ee, falaash anigaa dib kugu soo celinayaaye marka ma doonayso ama telefoonka mar raba inay soo bixiso guryaha kaga soo tegaan badinkooda marka waxaan leeyahay gabdhahayga waa in telefoonka ay soo qaataan oo sidoo kale ku xaragoodaan xitaa haddii aad carmal tahay mise gorob aad tahay dabcan adina waddo kale ku furan soo qaado oo telefoonada maxaad sugaysaan dabcan waa inaan gabdho badan helaa toban ah oo shan- sh- waa shan boqol iyo labaatan shilin aan siiya oo maalinta hore ama ka bixiyaa waa ka waran lacagta depositkaan kaa bixinayaa labaatan shin waan kugu darayaa oo ilaahay kuma darnaatide ee, een, maalinta hore biilka safaricom waa lagaa bixinaya labaatanka shin maalinta kale adeega markaad aadayso labaatanka shin isku day inaad reebi karto ee, boqol iyo konton markii lagu dhibo oo wixii raadashiinkii amboogadii mise qudaarta markaad soo iibiso isku day inaad labaatan shin aad kasoo reebi karto een, kadibna aad ku bixin karto meesha loogu talagalay ama safaricom aad usii diraysa dhegeystayaal idaacadda star f m cunta gobolka qeybari halkaasaan kusoo afmiraya saaxiibada idaacadda waad ku mahadsantihin la socodka la jaanqaadka saaxiibayaal waad mahadsantihin saaxiib fara badan ay ka qayb qaateen barnaamijka ugu dambeeya salaad guurdoon kaakuma soomane balaanbala iyo hooyo sahro nairobi ku sugan adeer calosow ee nairobi abaha mucaaradka dhegeystayaal xasan cali masalaani iyo xuseen faldhiir lagdheera inkastoo asaga hadalka ustaa sii wato warka iyo nagu soo galay no stress mandera cosmaan sheekh ifo maxaa- waa maxamed ibraahim mandera iyo shiraar nairobi cabdi cali etoobiya iyo sidoo kale daa'uud khaliif lagdheera saaxiibadaas ay barnaamijka saa ka qayb qaateen oo nagu mahadcelina inkastoo tiro fara badan ay jiraan oo markaasi doonaya inay fikirkooda aragtida ay ka dhiibtaan laakiin haddana ma suurtagelaysa dhegeystayaal wakhtigii ayaa haddana hayaa oo toddoba daqiiqa ayaanba ku darsanay wakhtigii la rabay inaan ka baxo barnaamijka iyo sabakada ay barnaamijka soo saareen la socodsiinaya saaxiib almaalinta berito arrimaha qoyska inta ka hore sidaasi nabadgelyo nasanadiin dhamaantiin